waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhamaantiin subax wanaagsan raiisu ban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan soo xilib halkaasi toos aad uga dhegeystaan wargeysyada kale daily nation the standard saaxiibayaal yuusuf bagadayaal baa wargeysyada dhegeysan la socodsiya balsaaka halkan waxyaalaha ugu weyn waxay wargeysyada ka hadlayaan boqoradda ingiriiska oo dhimatay dhegeystayaal britain longest serving oo gabadhi markaas ugu mudda ugu mudda dheereed ee wadanka boqortooyada ingiriiska ka talinaysay oo shalay markaasi geerootay waxaa markaasi boqortooyada dabcan balmor waa dabcan balmoral ee iskugu tegeen boqortooyada halkaasi oo markaasi iminkan tacsiyada kala duwan ay dunida ka kala socoto iyadoo sidoo kalena qoysaskii weliba halkaasi scotland iminka ay ku sugantaha doonaya in laga soo qaado la soo gaarsiiyey ingiriiska wargeyska bogiisa labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad ayuu wargeyska saaka qoraya halkan wargeyska wuxuu sidoo kale faahfaahin ka bixinaya markii dabcan gabadhan boqortooyada ah ee la wareegeysay iyo weliba taajka loo saarayay boqortooyada waxay markaas ahayd gabar aada u yar oo sidoo kale markaas ay ku sameyd wadankan kenya oo xitaa markaasi saareed ama ay ku jirtay waxaa loo yaqaano honeymoon yani bisha malabka waqtigaasi arooskeeda ku jiray ama ay ku jirtay dhegeystayaal xilka waxaa iminkan boqortooyada lagu wareejinaya wiilkeeda toddobaatan lix sano jir ah oo markaas cuuradkeeda ah oo hooyadan ama boqortooyadan dhegeystayaal ee ingiriiska ee kin elizabeth two dhegeystayaal oo dhimatay maalintii shalay wargeeska bogiisa afraad iyo shanaad iyo lixaad wargeeska saaka aada ayuu markaas uga hadlayaa boqortooyadan iyo weliba nidaamka ee dabcan buraaqa sooranka waxyaala fara badan ay ka qabatay intii xilka ay haysay toddobaatan sana oo ay xilka haysay dhegeystayaal dabcan waa toddobaatan sano ay xilka ay haysay ayaa waxyaalo fara badan ay ka bedeshay boqortooyada iyo weliba wadamada barwaaqa sooranka ah halkaasoo sidoo kale dadaalo fara badan ay ku bixisay higsigeeda yoolkeeda wax kabedelka cimilada wax kabedelka waxbarashada wax kabedelka dhirta waxyaalo fara badan ee dunida markaasi ka taagan ayay markaasi dabcan u dambeysay wax ka qabanaysay muddooyinka u dambeysay xanuuna ayay markaasi jeeganaysa weliba dhanka socodka taasoo markaasi ku adkaanaysay in markaas xitaa xafladaha qaar ay ka qayb gasho dhegeystayaal waxaana markaasi boqortooyada ay ka wargelinayaan in markaasi ay howlo kale ku mashquulsan tahay laakiin xanuuno awgeed ay markaasi kala soco ay la socon lahayd sidoo kalena tabardarri ay soo food saartay boqortooyada gabadhan king elizabeth dhegeystayaal two oo boqortooyada wadankaas ingiriiska haddaba dhegeysa wargeyska bogiisa saddexaad iyo labaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad ee saaka halkan faahfaahin ka bixinaya aan usoo laabana wadanka dhegeystayaal kenya haddaba dabcan cidda markaasi iminkan qabatay xilka ugu sare madaxtinimada iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka afhayeenka sanadka iminkan waa lagu kala baxay shalay xalay ilaa dabcan waxay socotay lix saac ama shan saac iyo bar oo habeennimo dhegeystayaal baarlamaanka aqalka sare ama aqalka baarlamaanka dhegeystayaal waa aqalka xeerdejiyaasha dalka waxaana markaasi kusoo baxay dhegeystayaal ninkan lagu magacaabo moses watengula musika dhege ama sika dhegeystayaal halkaasuu ku guuleystay uuna noqday dhegeyste ninka markaas iminkan bedeli doono justin muturu wuuna bedelay isla markii shalay xalay ayaa loo dhaariyey inuu yahay ama uu noqdayba afhayeenka baarlamaanka af saddex iyo tobnaad ee dalka dhegeystayaal waxaana markaasi laleeyahay wuxuu markaasi ka tirsan yahay dhegeystayaal kenya kwanza waa garabka markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka wili rubto waxayna durbad la wareegeen labada aqal oo iminkan ay ka talinayaan waa labada qale aqalka sanadka iyo aqalka baarlamaanka ayaa iminkan markaasi kadib markii loolan adag ee isla galeen dhinaca kale ee garabka ee azmiyo oo markaas isagana ku matalaya ninka loogu magacaabo ken waa dabcan kenneth marid waa marende oo horan markaas isagana baarlamaanka ku jiray dhegeystayaal labada kun saddex iyo tobankii ee dhegeystayaal oo baarlamaanku qeyb ka ahaa laakiin hadda waxuu markaasi laleeyahay dabcan hanaanka isbedelka iyadoo sidoo kalena ay markaas imikan fajac ku noqotay iyo tirada markaas lagu xisaabtamay durbo isbedeshay kadib markii hogaanka qabteen ama u qabteen dhanka baarlamaanka iyo golaha sanadka golaha sanadka waxaa durbo la wareegay isagana isla shalayba sideed saac markay ahayd ama labada duhurnimo shalay sagaal saac markay ahayd ama saddexda galabnimo markay ahayd shalay waxaa markaa durbo loo dhaariyey joseph kingi amosof amosos kingi waa gabani hore wadankaasi kilifi dhegeystayaal ama wadanka dhanka xeebtuu kasoo jeedaa oo waxaa markaasi loo magacaaba isagana ama sidoo kale lasoo doortay dhegeystayaal speakerka ama waa golaha golaha sare ama aqalka sare ee afhayeenkooda speaker dhegeystayaal halkaasi shalay lagu kala farxashay oo waxa markaasi guushii ay markaasi sameynayeen ama ay doonayaan in wax walba ay kula wareegaan durba halkaasi ka bilaabatay kadib markii doorashadoodii labadii kun waa doorashadii sagaalkii bishii aynu soo dhaafinay ee wadanka ka dhacday uu guushoodu soo baxay madaxweynaha ku-xigeenkii hore iminkana madaxweynaha dooran uu yahay dabcan oo william ruto iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iminka regaadega shagwa oo ayaga soo baxeen kadib markii maxkamadda sare ay meesha ka qaaday ka tuurtay kuna sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay uuna yahay madaxweynaha saxda dooran dhegeysta waxna markaas maxkamadda u gudbiyeen azumiyo oo garabka markaasi raila odinga uu horkacayo laakiin waxaa markaas lagu sheegay in ay qiila waqaala ay tahay arrimaha ay soo gudbeen ay tahay mid markaasi hawada laga soo abaabulay oosan sax ah ay la imaanin haddana waxaa markaas iminka looga talinayaa dhanka baarlamaanka halkaasoo dabcan loolan adag shalay markaasi dhexmaray weliba waxaa sidoo kale haddana kala qaateen ogsoonow afhayeen ku-xigeenka ama speaker deputy speaker waxaa shalay markaasi xalay aada u tartamay gabadha markaas lagu magacgalaa lisboos shuley iyo sidoo kale faarax macalim oo asaga laga soo doortay countiga gaarisa dhankaasi dhadhaab halkaasi ayaa iyagana markaasi qir qir isla noqdeen oo cunaha isku galeen laakiin markii dambe dabcan waxaa markaasi guusha raacday galadis boos shuley oo ah markaasi noqotay afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenka halka ninka kale asagana sanadkana oo markaasi cid la tartamta uu waayay kadibna sidaa uu ku noqday afhayeen ku-xigeenka sanadka dhegeystayaal waana dhanka markaasi sanadka halkaasi ay iminkan wax weliba ku kala xaabsadeen dhegeystayaal haddaba maxaa markaasi u yaallaa iminkan iyadoo shalay laakiin markaasi iskaga soo dareereen qaar ka mid ah golaha sanadka qaar ka mid ah senatarada ee kasoo jeeda azimiyo la umoja oo taabacsan oo raila odinga waxay sheegeen qaabka nidaamka ee wax markaasi ku kala socdaan dabcan kumaanan qancin waana markaas waxay ka bedelaan clark halkaasi ka qeybgelaya kana shaqeynayo si markaasi ay u ogaadaan isbedelka iyo waxyaalaha markaas ay aadka u raadinayaan laakiin taasi kamay soconin oo howlihii halkaasi ay kusoo gabagaboobeen iyadoo markaasi hadaladooda iyo weliba dabcan hadaladoodai warbaahinta markaas u marinayeen aan markaasi dhegjala loosinin iyo codsigii markaas ay gudbinayeen ee ka mid ah in la joojiyo doorashada markaas la qabanayo ee golaha sanadka taasoo ku sheegay in ay waxyaalo qaar madmadow ay ku jiraan waxaa markaas ay ka cabanayaan ee sidoo kale sheegayaan in ninkan lagu magaco amason jeff kingi oo markaas dabcan gavana horaanna usoo ahaa waxaa la sheegayaa in ama ay sheegeen in ay arrimo fara badan uu ku tagrifalay inta countiga uu gavana ka ahaa sidoo kale lacago fara badan uu lansaday dhegeysti waxaana markaas ay sheegeen marnabo aysan u dulqaadan karin nidaamka iyo waxyaalaha markaasi dad aan heerkooda dabcan waa heerka dabcan waa heerka uula jeedo ku saabsan nidaamka integrity ah ee dhegeysta aysan ka haysanin qaabka nidaamkaasi in mar hore wax dabar ay sheegaan nidaamkaasi in wax looga qabto ama wax laga bedelo ayay rabaan oo ay rabeen laakiin taasi ayadana cid ka dhageysta ma lahan waxay sheegayaan in imikan taasi ay dabcan baarlamaanka sanadka ay sheegeen in lagu kala baxay kadibna lasoo daabacay durmaba oo halkaasi u fadhiisto khudbadiisa sidoo kale uu jeediyey afhayeenadan baarlamaanka ee ka azimiyo oo ka tirsan kenya kwanza waxay sheegeen in si wacan ay u shaqeyn doonaan oo sidoo kale dhinacada kala duwan ay la shaqeyn doonaan sidoo kalena waxliba isku garab siin doonaan muddada markaasi ay halkaasi ku wada sugan yihiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baa dhegeysanaysaan bogga sideedaad iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad waa boga sideedaad iyo boga tobnaad iyo boga laba iyo labaatanaad ayaa markaas qorayaan taariikhyada iyo waxyaalaha markaas kula duwan dhegeystayaal haddaba ninka jah wareere waake marna dabcan baarlamaanka u orday marna sanadka u orday marna markaas madaxweyne dabcan inuu u istaago haddaba marna noqday in madaxweyne ku-xigeen noqdo marna haddana inuu noqday dabcan uu rabay inuu noqdo wasiirka dabcan prime minister ama wasiirka ama raalli hada waa cabinet prime secretary dhegeystayaal ama ninka wasiirada u weyn dhegeystayaal haddaba ninkaasi waa ninka lagu magacaabo kalonzo misoka oo markaasi jahwareer xoogan ku dhacay kadib markii shalay rabay inuu ninka kale ama garabka kale ee kenya kwanza ay foodis daraan ama oo ay isla tartamaan kalonzo misoka iyo ninka markaas haddaan ka hadlaynay ee golaha sanadka amazon amazon kingi ayaa markaasi rabay in tartankaasi ka qeybgal laakiin markii dambe waa uu ka baxay oo uu wuxuuna sheegay inuusan kala qeybgelayn tartan go-aan markaas u gaaray sheegay inay markaas usan kala cadeen qaabka uu qofka la tartamayo iyo weliba nidaamkiisa in markaasi wadada dariiqada saxda ah oo usoo maray taasoo yuqiil markaas isagana kaga dhigtay stephen closo misoka dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi loolanka iyo siyaasada markaas imikan ay wadanka heer kale oon weligeed la arkin noqotay ayaa hadda waxaa markaasi noqonaysaa habka iyo weliba sida guulaha ay markaas isku badbedelayaan ama sidoo kale imikan gacanta ugu dhigayaan hadda waxaa sidoo kale leeyahay waxay u ilka soofeysanayaan kenya kwanza qeybta markaasi hogaanka dabcan gabaranimada dalka ama gabarnimada oo iyagana markaasi doorasho ka dhici doonto halkaasi doonayaan in doorasho ay kusoo qaataan qofkay ku hogaamin lahaayeen ama ku hogaamin ururada markaasi ama kuwa ku buhbayay gabarnada dalka haddaba waxay markaasi leeyihiin ay leeyihiin keli waxaa noo soo hartay qaabka nidaamka aan gabarnimada ku qaadan lahayd waxay rabaan in madaxweynenimada ku-xigeenimada baarlamaanka golaha labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale gabarnayaasha in markaasi ay iska dhistaan oo sidoo kale noqdaan mid markaas ayaga hadaladooda keli a socon karaan haddaba sidaa markaas ka dheehan kartaan waxa uu sheegay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iminkan xilka kasii degaya shalay wuxuu asagana sheegay in markaasi dadka azimiyo taageerayaasha iyo sidoo kale kuwa markaasi siyaasiyiinta inay markaasi ka dhowr sugaan booskooda mise hogaamiyahooda inay ka dhowr sugaan bal nidaamka iyo jihada markaasi ay u qaadi doonaan ee wax ku mucaaradi doonaan loogana soo horjeensan doono looguna mucaaradi doono wax weliba tilaabo weliba dhaqdhaqaaq weliba madaxweynaha iminkan dooran oo xilkiisa la daarin doono usbuuca soo socda dhegeystayaal saddex iyo tobankeeda ee markaasi loo iclaamiyey maalin fasaxa sidoo kalena xilka markaas uu kala wareegi doono madaxweynaha iminkan xilka kasii degaayo madaxweyne uhuru kenyaata laakiin madaxweyne uhuru kenyaata iminkan qayb ayuu ka yahay ololaha iminka socdo oo markaasi ay doonayaan inay waxyaala fara badan ay kaga horstaagaan sidoo kalena ay ku mucaaradaan waa arrin markaasi toosa haddaba ma dhis odhan karaa dabcan waa uu ka reeyey oo waa ka guulaystay dabcan sida uu rabana waa uu helay dabcan ma noqon karta waa su-aalaha la isweydiinayo oo rag laga reeyay ma yahay oo haddana ku qanicla ah arrimaha su-aalaha la isweydiinayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin waxaan filayaa si qurux badan inaad kusoo wada kacdeen kuna wax karsanaysaan iskana warqabtaan waxaan filayaa dadka markaasi waxba aan haysanin waxbana karsanin inaad dadka jaarka iska warqabaan oo sidoo kale ay og yihiin haddii aad ogeyn dadka jaarkaada agtaada joogo waxba inuu saaka karsanin mise shaha u karsanin mise boorij u karsanin mise mishaari u karsanin mise uuji wax u taqaana uusan karsanin mise canjeera waxa u taqaanaba hadda maantaba oo orado gaar badabkaas inuu qiiqayo fiiri dariska laga yaabaa in caruur ay qabaan laga yaabaa in halkaas hooyo umul ay taallo mise ay joogto mise laga yaabaa in qof waayeel halkaas u joogo gaajo aan u dulqaadan karin bal aan iska warhayno dabcan aan isku dulqaadanno waqtiyadan adag lagu jiro dhegeystayaal bal orod booqo jaarkaada bal fiiri adig keli calooshaada ka warqabin inta xanuunsan allah subxana watacaala uga baryanaa caafimaad taam ah in dhammaantood ugu hadasiiyo dhegeystayaa bal qaadka telefoonada bal iminka subax wanaagsan ayaan leenahay dhammaan saaxiibada kala duwan ayna dhegeysanaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan eber hal eber shan dhegeystayaal aan markale nagu celi waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooriyo suban qadka telefoonka ku jiraan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yuusuf waa ku salaama basha xaji xagar dheere shukran soo dhowow dhowa walaal alxamdulilah ilahina wadan usoo kaakeeyey haye intaan ka warqabno maasha alla iskuullada la aaday marka dowgana aad buu maanta maanta u macaan yahay hawo macaan marka waxaan dhihi lahaa roob doon aan sameyna insha allah inuu ilahay roob nasi abaaraha ilahi naga dulqaado aad iyo aad baan nii salaam aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya saaxiibka bashka ku mahadsan yahay xigaha kale star f m soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah siyaacada oo lagu dheera banaanays siyaaduu ka waran banaanaysaaka
nabad baan ku barana walaal haye
waxba dhib ma jiro alxamdulilah shalayna haddee baarlamaanka maan fiirinayna haye
ruuto geesi waa soo caanbaxe Haye.
Ruuto wuu gaare mhm
labadii baarlamaan sanadkii iyo iyo kii hoose kulli ku-xigeenkii iyo wixii oo dhan u ka xanyuriyaan arka hadnaa sax
dafanayaasha maa soo haray hadda taasna wuu qaadi doonaa ayagoo jaallo axoodin kama reeb kol horaan u sheege mhm
taasna wuu qaadan doonaa insha allahu Aad baad- Dowladda mawjaa bay noqon doontaa aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga allo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود داهر رغنا وسلام يا صاحب سودو كورا ساكا مسلاني
alxamdulilah ilaahay aa mahad leh intaan ogna hadda badan ku abariisanay intii la hadalna wax dhib maanan maqlin هذه هذا
masalada laayga ugu weyn waxaa weyn yo shalay see koros oo dadka beeraaleyda biskila u qaybiyeen oo beeraha ay ku aadaan alaabta u qaataan
maxa- biski- taas maxaa baa ugu hadal wey maxaa la qaybiye yaa.
maxaa la qaybiye biskili biskiilayaal gaaridii hore zamani haye yaa noo qaybiya ree koros sax
marka adalahay kaas wey walaahi aad baana ugu mahadinaynaa maxaa yeele dadka beeraha qabo lug bay ku tegayeen lug bay ku imaanayeen waxaa laga yaaba biyubiyii ilaa bay lacag u waayaan marmar qaar ay ku lugayaan haye marka ninka haddii baa biskili la siiyo oo beertiisa ku tago oo alaabta kusoo qaato mhm
waa faa'iido weyn markaa reer korosna waan ku mahadinaynaa waxaa leenahay haddaas waa dadaasheen sidaa u wada dadaalkiina waxyaalo badan bay ka qabteen meelahan haye marka hadalaagu iska badaynaa madaxweyne cusubna waan soo dhaweynaa saaran saddexda waxaan leenahay eh, inaan xafladda ka qayb galnaan rabnaa insha allahu haddii ilaah yidhi aad baad umahadsan tahay maxmuud daahir marka shukran a- azimiyona waxaan leenahay tartiiba dee macaaridkiinu ayar tartiib macarid tartiiba wadanka wax ka qabanaya noqta aad baad umahadsan tahay maxmuud daahir waa fikirkiisa dhegeystahaasi masalaan naga soo wuxuu ku mahadsan yahay soo dhow walaal soonku salaamaya subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga waa maxmed cabdillaahi barquuqe soo dhow maxmedow waa fiicanahay barquuqe saaka way kala degan tahay si ilaahay ugu talagalay aha
jamco mubaarak baan kuleeyahay waa isku fiicannahay marka hadahinta waa un xisbi azimiya oo loo xiira haye baarlamaankooda ay ku ay soo doortay meel ay ka baxeen iyo meel kale kale ka suway
haye
marka sida kale waa ku salaamay madaxweynahana waa soo dhaweynaynaa dee dowladda sidan baa fiican ogtahay inay hadda biyihii oo ruuta uu la qilaa la sheegayana haddan buu laqi si fiican ogu soconaya aad baad umahadsan tahay shukran aagahay cigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay musdaf wajeer mustafa wajarka warasaaka deegaanka tuulada meeshaad ku sugan tahay maxaa la hadalhayaa maxaa la- maxaa la isla dhex maraya alxamdulilah saaki saaki waa alxamdulilah jawiga waa degan yahay nabadgelyada waa okay haye Ak- akhriska waa la aaday idaacada waa okay aha
alxamdulilah waxaa dhima la rabay nabadgelyo allahna siaan leenahay haye Mi- midda kale doorashada shali oo oon ka xumayo inuu ku gu- ku guuldareyso faarax macalin
haye marka waan isku waan ku salaamay alxamdulilah jawiga waa iska degan yahay waan ku salaamay shukran aad baad umahadsan tahay soo dhowo waan ku salaamaya subax wanaagsan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
بكر بان كنت انا واحمد حسن هغير جو hadheere ka warasaaka axmed xasanow
والله اهلا وسهلا عنا الحمد لله اذا ما عاد ما نجا مقن موشي idaacadda
اذا عاد نجا مقن موشي اهلا وسهلا عنا الحمد لله جو ديغان بان كجرنا xagar dheera
عقر دار هيان جو بول فايف ديغان koorma
سواحا بين نجا مقن تاع عاد waa goor way imanaysaa star f m soo dhow subax wanaagsan waan ka xumaay durba qadkood dhegeystahaasi ka baxay xigaa kale qadka telefoonka siinaya subax wanaagsan soo dhowo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu هاولا الله محمد إبراهيم محمد وكونتي مدارة كالس حريري maxamedow saaka madheera ka waran ما شاء الله جو الدقن وخو ما شاء الله قوي وحبر الشدة قناعة سوى الله دايري haye هذا هو إنه إليزابيث بقرد إنجليز إذا عادها بدنا لوكر كي جبدها راي حضر هايان haye
iyo een, kii kwaza oo een, haraygii ee, doorashada aroosatay haye
oo ka bare ee, yani afhayeenkii labada qa- labada aqal haye marka waxay leeyihiin waa arrin mucjiso ah
aad iyo aad marka- marka waa ka hor sugayna waxay ku dhamaato insha aad Allah.
aad baad umahadsan tahay saaxiib xigaha kale star f m soo dhowow
هلو walaalow ku salaamaya magacaaga
حسين فليح المجرير
xuseen faliir xagar jareer saaka ka waran ma yaa ma qol saaka qol say ku jirtaa
لا إله إلا الله قاعد أقول كيد أن تلجرا وأن أن صوت صي ah
وأن الغوش عن حق الجرير والجولير أد بقول دكتين يدها جبته بمبارك بمبارك لا كان عبد الأجير التركي يعني ثم قرما maxaanay dul maxaanay kor maray
جبت الرلوي ده بمبارك إيمانه haa
إلا التركي وصعد عليه كلهم haye
قاعد أنا أقول كم هاللي oo maxaa ka le shaqo maad ka rahaysatid oo dhinac maad ka geshad kabarwada
aniga xoolihiyana aan haysano wayaakadiya intay daabka annaga waxaan mana garanayna relwi waxa la dhaha gaari injiniya dheerarka badanaya noo suga oo ma railway ba oo hadda railway ma agtaada war tareen ma hadda ag- agtaada mar rabaa dareenkiiba agtayda marahay aniga wareewa adduun ogow haye
kiiba meeshan agtanada marahaya maanta xaalahaaska waxay u baanta maxaan fali doonaa inteen u guuri doonaa ciddii oo meesha fadhida hadalayka kaasaa u badan dee waxay noqon doontaa ma ogeyn hadda wax geedi baa maashee aad baad maxsan xuseen falleer aad baad u mahadsan tahay shukran waa ku salaam abow aad baad mahadsan tahay qadka telefoonka kale xigaan siinayaa star f m soo dhow saax wanaagsan walaal soo dhow
low walaal waan ku salaamayaa
salaamu calaykum raxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow
waa dhawa saaxiib waa saciid cabdullaahi soomar kujar siciid ow saaka wajeer ka waran alxamdulillah walaal nabadan ku habariisane haye wax walba ay ku kala socdaan si allah subxaana watacaala ugu talagalay haye haddii ay noqoto maqalka idaacadda star f m wajaalina waxsheegada dhanka ganacsiga isu socodka gaadiidka waxbarashada ni- maadiga iyo diiniga maasha allah sax
dhanka hadaleynta waxay tahay waa madaxweynaha wadanka mudane william samay ruto aha
ee cashar uu dhigay raila odinga shalay waxaa waa labada aqalba lagu guuleystay dowladda ayaa ku guuleysatay aha ana marka ebel waxaan u janjeeray dhanka mucaaradka aha maanta waxaan toos ugu jiraa dhegeystayaal ka eri jiray kenya kwanza aan kasoo aan kasoo geeray haye marka waxaan leeyahay doq wax badan aan kusoo taageernay waa mashaacira gaari weyse mhm iskana saan leeyahay markaan dacdadan eed bay u weynaatay dowladda waa mucaaradnimo dhanka mucaaradnimada baan ku banaan aan leeyahay marka waxaan leeyahay doq waan usun hala sharfo bila sharaf hala siiyaan leeyahay wax badan soo shaqay aad iyo aad marka dowladana halala shaqeeyo gacanna la siiyay aan leeyahay mudane william samay ruto waa in salaamo dhammaan dhegeystayaalka adigo tahay aad baa mahadsan saciid dhegeystahaas u mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonkaas waa soo dhow walaale
waa dhaway waa cabdullaahi kaalis waxaa leeyahay county mandera Idde, hay soo dhowow
waa dhaway walaalow haye
alxamdulilah ilaahay nabadan ugu bariisay aha
alxamdulilah baradaanta weyn waxaa waye walaalow abaaraa jirta abaarta ilaahay naga qaada aamin
marka waa maxalinaa guusha uu maarata ruto gaarin waan balyayna haye
marka waxaan leeyahay azimiya waxaan leeyahay ayko maxaa maarata oo dalkooda oo qaban ayko noqdo ayarko maxaa yeelay laba nin hadday legdamaan nin unbaa laga reynaa mug aad iyo aad marka ayarko qaataan leeyahay maarati natiijada aqbala aad baad u mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka u dambaan siinaya kadibna warkayaan si toos u wada dhegeysan doona hadduu ay bahraale ka noqda dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barihiisa bakad iyo xubinta wargeysyada iyo hadalhaynta dhegeystayaasha laakiin hal dhegeysta qadka telefoonkaan siiyo kadibna wax wanaagsan halkaasaan kusoo afmeerayaa soo dhow walaal magacaaga Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu farxiyo soo dhowow
Walaalkay bakad aad baan kuu salaamaya si fiican aan ku abrisan waa la saacay haye ka waran saaka wajeer
alxamdulilah saaka qoraxaa jirta wajeer waa la saacay haye
ilaahay rooba noo keeno ilaahana qaboojiyo Aamin.
wax wanaagsan kulay wada waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan rorisuban waxaan filayaa inaad si wacan oo wanaagsan idaacadda star f m kusoo gaarayso dhegeystayaal taariikhda saaka waxay ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun labaiyo labaatanka waa maalin jimca jimco wanaagsan dhammaantiin aynu leenahay kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo si toos amikan iminkan loogu bilaabanayo dhegeystayaal waxaana barnaamijka daadeenayaan ugu ah yuusuf bakad arrimo fara badan ayaa barnaamijka saaka diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal bal tan iyo guushii madaxweynaha imikan dooran madaxweynaha william ruto iyo dhegeystayaal imikan guulaha kala duwan ee markaasi uu kasoo kala hoyinayo dhanka aqalka labada aqal aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka senadka dhegeystayaal haddaba maxay qorshahan imikan nooga dhigan tahay iyo weliba sidee imikan ay noqonaysaa guulihiisa ay markaasi imikan oo xilfaha u qaaday saaxiibadii saaxiibkiisii siyaasadda iyo sidoo kale ninka mucaaradka ee aada markaasi f- dabcan dagaalka iskula jireen ee d- d- intii ololihii ay socotay sanadkan labada kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka gorfeyn doonaa iyo sidoo kale waxaan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal bal dhankaasi golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka oo markaasi shalay soo kala doortay eh, laba eh, dabcan waxaa lasoo kala doortay afhayeen iyo ku-xigeenadooda af- laba afhayeen iyo lo- sidoo kale laba ku-xigeen ayaa lasoo kala doortay Aga- aqalka baarlamaanka shalay waxaa markaasi loo doortay ninka loogu magacaabo eh, dabcan eh, waa moses watengula ninka loogu magacaabo moses watengula ayaa imika noqonaya dhegeystayaal afhayeenka baarlama- ee baarlamaan- oo baarlamaanaadka saddex iyo tobanaad ee sanadkan labada kun saddex iyo tobanka waxaana markaasi moses kuuri waa moses watengula oo horaan markaas u ahaa af- dabcan dhegeystayaal xildhibaanka wuxuu ahaa xildhibaanka bungoma laakiin kadib markii xilkaasi ay koraan dabcan usbuucii usbuucyadii aan soo dhaafnay ku wada heshiiyeen sidoo kalena isla fiiriyeen qabka markaasi munaasabka ku ah ku habboon in xilkaasi uu qabto ayaa markaas isku wada raaceen moses watenkula haddaba waxaa markaas isku raacay madaxweynaha dalka uhuru madaxweynaha dalka iminkan dooran william ruto iyo sidoo kale madaxa a n c musalia mudabadi moses moses kuria iyo sidoo kale rigathi gachagua iyo sidoo kale waxaa isku raaceen afrin mutua justin muturi ayaa isku raaceen in shaqsigaasi uu markaas u qalmo inuu yahay kadibna waxay markaasi go-aan ku gaareen inuu markaas wargeliyo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c in xilkaasi uu markaas banaan yahay mise vakant u yahay ama sidoo kale doorasho ku celisa halkaas ka dhacdo bungoma waa golaha markaas ama horaan uu markaasi sanadka uu ku tartamaya dhegeystayaal waa ninka markaasi moses watengula ayaa imika noqonaya dabcan iyadoo dabcan afayeenka baarlamaanka isagoo markaasi shalay soo kale hoyey boqol iyo laba boqol afar iyo toban cod halka markaasi ninka soo raacay ee marende oo boqol iyo soddon cod markaasi u haystay waxaa markaasi tartanka shalay u dhexeeyey azimiyo iyo sidoo kale kenya kwanza halkaas oo azimiyo ee aad markaasi ugu xisaabtamaysay in kursigaasi ay markaasi qaataan laakiin inta markaasi ay tirinta ama sidoo kale codeynta ay bilaabanin xildhibaanada ay kala codeen ay kala qaad ay kala cod aysan u kala codeynin kenneth marende iyo sidoo kale moses watengula ayaa markaasi dood dhexmartay xildhibaanada qaar halkaas oo markaasi arrimo dastuuri ah lisla dhexmarayay ee ku aadan moses watengula xilkaasi ma u qalmaa mise haddaba hanaanka dastuuriga ma raacay taasi marka dambena waxaa markaasi gabadha karaaniga ka ahayd oo shir guddoominaysay kulankii shalay baarlamaanka waxay sheegtay in meesha ka saartay kuna sheegtay inuu markaasi mar hore uu soo gudbiyey istiqaalada uu markaasi xilka uu kaga tegayo sidoo kale ama sidoo kale xilkaasi uu kaga degayo sidoo kalena aan weliba xilkaa markaas aan loo dhaarinin oo ay u furan tahay sida dastuurka uu qorayo haddaba kadib shalay loolankaasi ayaa dhexmaray laakiin waxay markaas u kala dhexaysay azimiyo sidaa horaan baa inii sheegay iyo kenya kwanza waana loolan adag markaasi xildhibaanada shalay halkaasi xaadir ku ahayeen dhammaantood oo markaasi qof kale qofkiisa yay ka hormarin ayuu ahaa ama yay ahayd waxay markaasi ku xisaabtamayeen haddii xilkii markaasi ugu sare madaxtinimada laga qaaday in markaasi baarlamaanka halka markaasi laga kala hago sidoo kalena laga dhega nugulaada ay tahay wadanka markaasi ay ku xisaabtamayeen shalay laakiin taasi sirqi iyadana oga baxday waxaa markaasi iminkan leeyahay aabbaha siyaasadda ayuu markaasi noqonaya madaxweynaha iminkan dooran william ruto kadib markii dabcan nidaamyadiisii iyo weliba siyaasadiisii istiraatiijiyadeed oo markaasi in badan af ay noqon jirtay iminkan ficil ugu bedelay tan iyo markii ololihii ay u bilaabatay isaga waqtiyadii dabcan waqtiyadii u dambeysay ololihiisa ee siyaasadda ku jiray ayuu markaas sheegay ama dadka shacabka u sheegi jiray in la kala ogaan doono shakhsiyaad markaas isaga soo gelin jiray markaas ayaga iska soo geli jireen dabcan wuxuu ula jeeday in markaasi oo dabcan qoob weliba fagaara uu tegi jiray madaxweynaha iminkan dooran william ruto wuxuu dhihi jiray aniga markaasi dabcan u dadaalay sidoo kalena soo geliyey madaxweyne uhuru kenyatta labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toddoba iyo tobankii sidoo kale aniga soo garab qabtay labadi kun toddobadii raila omolo odinga dabcan waxyaala fara badan aniga ra-iisul wasaare ka dhigay waxyaala fara badan ayuu dhihi jiray haddaba taasi iminkan run ma iu noqotay oo markaasi dabcan saaxiibadii ma asaga dabcan ma ka itaal oo ma ka siyaasad fiicnaaday dhegeystayaal haddaba qaabka siyaasadda markaasi uu isticmaalayo ayaa waxay ku tilmaameen inuu markaasi wax badan kaga dhaxlay sidoo kale wax badan kaga fahmay siyaasaddii dabcan madaxweynihii hore ee dhimanayay daniel trotich arab moy dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay inuu aabbaha ama uu yahay dabcan aabbihii siyaasadda halka maanta markaasi uu asagana taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka madaxweyne ku-xigeenka hore dalka dabcan iminkana madaxweynaha dooran u yahay william ruto waxaa markaasi cid badan ama dad fara badan ee aad markaasi ugu sugayeen dabcan intijada doorashadii markaasi wadanka ka dhacday qaabkay usoo bixi doonto iyo ciddii markaasi ku guuleysan doonto haddana waxay markaasi noqotay in wax badan ay isbedeleen kadibna mar kale laga war helay in guddiga doorashada xuduudaha i e b c ku dhawaaqday iyo tiradii markaasi codadka ay dhiibteen shacabka inuu kaga horeeyo ninka markaasi loolanka adkaa kaga dhexeeyey raila odinga waxaana markaasi ay ku dhawaaqeen guddiga inuu yahay dabcan madaxweynaha dooran william samoy ruto haddaba markii taasi ay dhammaatay waxaa lisla aaday maxkamadda maxkamadda ayaa markaasi ku sheegtay inay nidaamka ee guddiga doorashooyinka waxay u qabteen inay si sax ahayd oo dhibaato markaasi ka jirin iyadoo foomamkii waxyaalihii markaasi la rabay ee qaybka portalka ama qaybta nidaamka ee guddiga doorashooyinka xududaha i e b c systemkeeda cid waliba ay ka heli karto sidoo kale ay soo dejisan karta halkaas ay ka xisaabsan karta tirada rasmigana halkaas ay kasoo bixi karto watan markaasi ku daawacan amase ku qoran shaashada ee saaran ee markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c haddaba taasi markii guddiga dabcan markaas haddana ay guushiisa kasoo baxday dhanka maxkamadda ugu sare wuxuu haddana markaas u xeeytay oo markaas gacmaha u laabtay uu leeyahay dabcan waa kulankii daraad markaasi uu la qaatay ama uu la yeeshay xildhibaanada markaasi kenya kwanza uu markaasi aad ugu tiro badan uu sheegay iyo weliba xildhibaano kale markaas usoo xodxotay ee ka mid ah sida u d m oo markaas ayagana ee markaas iminkan guulo fara badan ka soo hoyeen oo horkacaya cali roba ee countiga mandera dhegeystayaal waxaana la sheegayaa in tiro fara badan oo markaasi kuwa madaxa bannaan ama si si independent kusoo galeen baarlamaanka ayagana markaasi uu la kulmay sidoo kale uu la fariistay uuna la shiray waxa uu sidoo kale soo qaatay xisbiyo kale oo markaasi meelo kale ku jiran ayagana waxaa markaasi ka mid ah xisbiga dadka qaar uu soo qaatay dabcan sheekow oo ka mid ah dabcan dadka gownti gaarisa ka soo jeeda oo sidoo kale laga soo doortay ijaara ayaa markaas isagana ka mid ah dadka iminka ku biiray ama ku biireenba madaxweynaha iminkan dooran william ruuto waxaa dabcan la sheegaya in siyaasadiisa gacmaha laabashadeeda uu mar hore soo bilaabay kadibna uu markaasi u indhacadaynayay ama sidoo kale u socdayay oo indhihiisa ay dhaafsanayeen madaxtooyada wuxuu u socday ayaa laleeyahay baarlamaanka golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka waxa uu sheegay inuu markaas ballan oga qaadayo dadka shacabka raallihada oo dadka markaas xildhibaanada in markaas ay doortaan shaksiga ay markaasi isfahmi karaan sidoo kalena howlahooda markaas ay ku filin karaan nidaamka baarlamaanka ee dhegeystayaal moses otengula ayaa shalay la doortay oo weliba waqti fara badan laisku gaaray dhegeystayaal asagay kuxugeen gabadha kuxugeen iminkan u noqonayso gladis bos wiley inkastoo laakiin markaas laleeyahay loolan adag ayaa markaas dhexmar gladis bos wiley oo aad markaas uga cabsanaysay xildhibaanka dhadhaab faarax macalim oo asaga markaas kula tartamaya gabadhaasi kuxugeenka afhayeenka baarlamaanka ee xalay markaasi socotay laakiin markii dambe markay ogaatay in tirada ay ka horeyso waxyar ayaa markaasi neefta kasoo booday oo la dareemayay wayna sheegtay waxay dhahday waa ninka keliya aan ka cabsoonaya inuu xilka markaasi si fudud igaga qaado dhegeystayaal laakiin taasi may dhicin gladis boshuley waa kenya kwanza ayaa iminkan baarlamaanka hogaaminaya labada aqal ee baarlamaanka sanadka iyo weliba kan baarlamaanka dhegeystayaal markaas xirdejiyaasha ayaa iminka noqotay dabcan midda markaas hogaanka ay gacanta ku dhigeen moses watengula haddaba waxaa markaas laleeyahay nidaamkiisa iyo weliba qaabka kenya kwanza ay wax u kala wadaan mid dabcan ismashabi dabcan ma isshabihi doonaan oo markaas halma noqon doontaa dhegeystayaal kenya kwanza iminkan ayada markaas hogaanka u haysaa iyadoo laakiin ay noqonayso dabcan waqti siyaabo fara badan ay waa waqti siyaabo fara badan u firin doonto nidaamka ee markaas wax ku wadi doonto shanta sane ay soo socoto iyadoo meelo fara badan ay iska dhistay sida markaas ay ku sheegayso haddaba waxaa markaasi ay sheegayaan dabcan talow ma noqon doonaa aabbaha siyaasadda william ruuto oo markaasi durbo ma bedeli doona dabcan madaxweynihii hore ee wadanka markaasi geeriyooday daniel torotich aramoy inkastoo laakiin asaga markaas ula soo shaqeeyey uuna sidoo kale lagu tilmaamo in markaasi moy waa moy daniel torotich arab moy uu aada u dhibi jiray waa sida ay ku leeyihiin aad ayuu u dhibi jiraan laleeyahay wakhtigaasi laakiin hadda howlaha way markaas waxyaalo fara badan bay dabcan ay ka bedelan tahay oo waxaa leeyahay waxyaalo fara badan ayuu markaas iminkan siyaasadiisa ka fahmay oo iminkan u dhex dabaalanaya dhegeystayaal haddaba dabcan dadka ay markaas istahayeen baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaanka dabcan nin wasiir hore ka tirsan sida musa sirma julius sunkuli iyo sidoo kale kinango mb consi rey linet dabcan xildhibaano fara badan ayaa markaas jireen oo ay markaas iminkan dib ugu soo noqda baarlamaanka kuwa ugu daada weyn sidoo kale gabadha markaas ugu daayar dhegeystayaal oo markaas noqotay ina markaas ay noqotay dhegeystayaal kuwa markaas iminkan baarlamaanka ka gelayaan haddaba maxay tani ay noqon kartaa oo markaasi cashirkan uu u dhigay isweydinaya cid walida iminkan isla dhex marayaan dadka shacabka kenyaanka waa la leeyahay talow cashir ma u dhigay madaxweynaha iminkan xilka kasii degaya iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga saaxiibkii siyaasadda iyo sidoo kale saaxiibkii mucaaradka dabcan waxaa la leeyahay mid saaxiib ah dhanka siyaasadda iyo mid markaasi mucaarad ah iyo markaasi garab la ahaa ama dhinac la ahaa ama sidoo kale iskaga soo horjeedeen siyaasadda waxaana markaasi si dirqan ama si markaasi uga baxay inkastoo laakiin madaxweyne uhuru kenyatta oo madaxweynaha iminka xilka kasii degaya uu sheegay in markaas hogaamiyihiisa asaga uu markaasu yahay raila odinga uusan aaminsaneyn sidoo kale u qirsaneen in markaasi william ruto uu madaxweyne u noqonayo laakiin taasi dastuurka dhigaysa in markaas uu yahay madaxweynaha dooran oo sidoo kale saddex tobankana markaasi la dhaarin doono ciidamada markaasi qalabka sidan u weynaan doona dhegeystayaal haddaba taasi waxay markaas iminka dabcan dhigaysaa sidii mucaaradnimada ee wadanka markaasi qayb xoogan ugasii kasii qaadan lahayd iyadoo sidoo kalena carabka uu ku adkeeyey maalinta shalayto wuu sheegay azimiyo waa inay isdiyaariyaan waa qaybta markaas azimiyo in ay isdiyaariyaan oo markaasi amar ama tilaabo kale ay sugaan oo markaasi ay dabcan ku macaarin lahaadeen dowladda iminka markaasi cagadhiganayso oo sidoo kale uu doonaya in uu daadihiyo madaxweynaha iminkan dooran dhegeystayaal haddaba daadihintaasi dabcan muu ku raagi doonaa ilan dabcan ilmaha qaar daadihinta xitaa qaarkood ma gaaraan qaarna way ka sii boodaan qaarna xitaa daadihinta way ku rafaadayaan haddaba markii ilmaha daadin- daahi- daadihinta ay ku rafaadaan lugaha laga sarsaraa sidaa maqli jiray ama sida lii sheegay mise qaar aan arkaba inti sakiin lasoo qaata mise wembeel lasoo qaata sa- eh, sakiin ayaa meeshan laga jira bowdiyaha laga ji- laga sarsari jiray dhag dhag dhag laga siin jiray haddaba tolow asagana ma yahay qof markaasi lugaha laga jarjari doono laga sarsari doono si markaas u socdo dabcan waa arrin markaas iminkan isbarsa laakiin hadda waxaa la leeyahay oo markaasi aad looga hadal loo hadalhayaa oo laisweydinaya dabcan baarlamaanku iska dhisay sidoo kalena golaha sanadka wuu iska dhisay waxaa hadda markaas u harsan oo keliya haddana uu kulminaya uu shiri- uu shirinaya ah, dabcan golaha markaasi ay ku mihidoobeen gabarnada dalka halkaas uu sheegayo in markaas hogaanka ayagana ay u qabtaan ku-xogeen iyo weliba kan ugu weyn ay ayaga dhax- ay kenya kwanza ay kasoo baxaan waa arrin markaas iminkan uu doonayo in dowladda dhankiisa u badbadato ama dhankeeda u janjeerto si wax weliba uu u wado dhe dhegeystayaal waa hanaanka ee markaasi uu asaga dowladdiis maanta doonayo inuu ku hogaamiyo dhegeystayaal kadibna wuxuu soo saari rabaa wasiiro oo markaasi dad aad u tiro badan ay ku jiraan dhegeystayaal waxaa ka mid a wasiirka ama dabcan waxaa ka mid a dadka markaas iminkan wasiirada sugaya waxaa ka mid a dhegeystayaal govanii hore countiga Mumba- waa countiga machakos afrin mutua waxaa ka mid a coun- een, eh, afhayeenka iminkan xilka kasii baxay oo kasii tegey justin muturi waxaa ka mid a xildhibaano aad u tiro badan waxaas waa daraan lahada waa dad aad u tiro badan waxaa ka mid ah ninka musalia mudavadi ka mid ah waxaa ka mid ah bartamaha kuwa kasoo jeeda waxaa ka mid ah kuwa rift valley kasoo jeedo wasiiro fara badan iminkan ayagana waxay leeyihiin waa in markaas aan qayb ka noqnaa dowladda markaasi madaxweynaha iminkan dooran william ruto laakiin hanaamka iyo weliba sistemka uu siyaasadan u fahmay dab dabcan talow raila maxaa markaas iska qaban la-dahay siyaasadiisa oo ma tahay mid markaas iminkan gacan uu ka taagday oo wiil markaas ugu hadda ugu horreysay siyaasadda iyo markaas uu ka qaaday xilka ugu sare dhegeystayaal tani maxay u dhigaysaa talow hadda ma tahay mid markaas loo qiran karo inkastoo laakiin khubarada dhanka siyaasadda ay aad u tilmaamayaan sheegayaan ay leeyihiin wuxuu markaas noqonaya ninka keliya gelgelay sidoo kalena cabsigeliyey siyaasadda waddanka oo sanadkan labada kun laba iyo labaatanka waa tiina ugu darneed oo markaas aad looga dhorsugaya iyadoona uu markaas kalsooni buuxda isku qabay sheegana in siyaasaddan marre aan looga guulaysanaynin asagoo markaas sheegay in sha- dadka shacabka ay aad u- asaga u wataan haddaba taasi kalsoonidaasi ma tahay mid markaas asagana dabcan eh, eh, gelin- eh, kalsoonidaasi mid gelin karto sidii markaas iminkan ah, ama ah, waa kalsoonidaasi dabcan ma tahay mid markaas ka dhigi karta maanta inuu noqdo ninka markaas hoyga eh, dabcan ama aabaha siyaasadda inuu noqdo dhegeystayaal madaxweynaha iminkan dooran william ruto dhegeystayaal bal iminkan aad soo qabta mid ka mid adega qaybta barnaamijka qeybaha dambe dhegeystayaashan qaadka telefoonada u furi doona dhegeystayaal waxaa markaas eegi doona taariikhda nololeedka eh, xildhibaanada markaasi ama senatora waa raalli hada waa speakerada ama isfa- afhayeenada baarlamaanka sanadka iyo sidoo kale baarlamaanka ama xirdejiyaasha dhegeystayaal aan dhegeysan doon ama aan ni akhrin doona hadduu ibaa raalli ka noqdo laakiin marka hore iyo ogolaada inaan niin soo qabto mid ka mid adega qaybta barnaamijka ah dhegeysta haddaan kenyaan nahay waan markaas aan isgarab istaagnaa oo isla soconnaa dhibaatooyinka kala duwan ayaa markaas la dareemaya waxaana had iyo jeer laga maarmaan ahi in markaas aan garab istaagno bal sheekadan ila maqal oo aan ayaan markaas ula- ah, aad ayaan ula dhacay mid ka- aan ka- aan ku- aan ka turjumay maqaaxi xaafadii sidii ku taalo ayaan ka soo casheeyey kadibna waan soo baxay markaan soo baxay ayaa markaas nin duruufo ee ka muuqato wuxuu ii sheegay inuusan maanta markaas cuni marka cunin weliba aan cuno cunin weliba isagoo markaas ishiisa ka muuqato ama aad ugu liidato runtii waan ka naxay oo durbadiiba maqaaxi ayaa markaas dib uga laabtay durba durba waxaan soo dabadeed waxaan usoo qabtay usoo iibiyey casho isagoo markaas aad u faraxsanaya ka tegay oo lolo cadaynayo marka dhegeys waa inaan garab issiinaa si in markaas dhammaantiin u wada nool u wada noolaanaa ama aan markaas uga gudubna dhibaatada markaas inu hortaagan safaricom ee markaas macaamiisha garab taagan oo waxay markaas keentay adeega tuun- tuunwaan- waa tu- waa tuinwane ofa oo waxyaala fara badan aad ka heli karaysaan dhegeystan macaamiisha waxay markaas helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin keliya keliya markaad garaacday xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees ama isticmaali karto my appka ama my safaricom app one g b data bundle labaatan shilin dhegeystayaal hal saac ayuu markaas ku hayaa iyo weliba unlimited call oo markaas hal saac oo labaatan shilin aad ku hadli karto iyo sidoo kale fariimaha kaaban afar iyo labaatan marka saac labaatashina iyadana sidoo kale kaa go-eysaa sidoo kale safaricom waxay iminka siinaysaa fursado macaamiisha inay markaas eh, cunno ku iibsan karaan dhibcaha bonga point dhegeystayaal waxaa jira dad markaas ay ku cakiran tahay oo aan markaas awoodin markaa ah, cus cunno balse dhibcaha bonga point waxay markaas u buuxinayaan orod oo teg supermarket- supermarketyada kugu dhow oo markaas kusoo iibso cunnada markaas u baahan tahay bonga point xitaa haddaad markaas rabto waxaad u- ugu iibsan kartaa eh, saaxiibada markaasi ama u iibi- u- aad u iibin kartaa saaxiibada kula socdaan dhegeystayaal xidig laba waa xidig hal laba lix afar gees aad garaacaysa ama star one two six hash sidoo kale safaricom macaamiisheeda garab taagan ayaa markaasi eh, eh, ayaa sii barnaamijkeeda noto zeto oo ah mid markaasi bu- bulshooyinka kala duwan markaas waxaa xaqiijinaysa in riyooda safar- riyo- rawaariyadooda safaricom ay markaas u rumaynayso keliya waxaa markaasi lagaa doonaya inaad markaas codsigaa u gudubto safaricom dr zeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka markaasi kugu dhow safaricom ee guud ahaan dalka sidoo kale waxaa markaas jira qeybo waxbarashada ay safaricom kugu garab taagan tahay iyo weliba caruurta ay markaas u helayaan waxbarashada ay markaas u baahan yihiin waxaa fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardada markaasi macluumaadka waxbarashada ah weliba kuwa markaas ay instixiyeen macadka waxbarashada dalka ee k i c d dhegeysan waxaa markaasi ka helaysaa shabakada amarkaa qaraacda xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash aad qaraacaysaa dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaa saaxib yaal dhegeysan dhammaantiin yuusuf bakar ee barnaamijkan la socodsiinayaan markaas dib ugu soo noqona barnaamijka labada daqiiqa ee inoo har- soo hartay dhegeystayaal hadda waxaa markaas la isweydiinaya ee ah dh- dabcan ma yahay markaas imikan ama sidoo kale ma noqon karaa markaas nin imikan siyaasadda wax badan ka fahmay oo sidoo kalena noqonayo aabbaha siyaasadda oo markaasi ka dhaxli doono dabcan madaxweynihii markaasi daniel toroti aramoy sida markaas khubarada kuwa siyaasadda ka faalooda waxay imikan daraaseynayaan oo ay markaasi fahmayaan leeyihiin qaabkee siyaasaddan heerkan uu kusoo gaaro ninkii markaasi kabala'aantahaa ninkii markaas waxbarashada eh, dabcan dhibaato kusoo maray ninkii markaas waddooyinka i- i- ku iibin jiray ukumaha iyo sidoo kale doorada dhegeystayaal haddana waa sideesee nolosha isku bedeshay iyo weliba in- inkastoo asaga xildhibaan ah, xildhibaan ah, xildhibaan uu soo noqday kadibna uu soo noqday madaxweyne ku-xigeen ayaa markaasi mar keliya siyaasadiisa ay noqotay mid markaasi ay gilgishay guud ahaan wadanka sidoo kalena ay gilgishay qulubada ama qulubta madaxweynaha dalka iminka xilka kasii degaya uhuru kenyatta iyo sidoo kale qulubta eh, dabcan azimio la umoja taageerayaashooda iyo sidoo kale isla raila omolo odinga waxaana arrimaha markaas iminkan keenayso oo markaas eh, dabcan noqotay in markaas gacmaha uu afka u saaro dabcan oo lala jeedo yaabitaan sida markaasi ay qorayaan qaar ka mid ah kuwa markaasi wax aad u darso oo markaasi wax macneeyo eh, dabcan qo- suuradda iyo waxyaalaha noocyada dadka macneeyo waxay tilmaamay sheegayeen in markaasi layaab ay ku noqotay dabcan waa lama filaan oo markaasi ay maysan filaynin madaxweynaha iminkan xilka kasii degayo madaxweyne uhuru kenyatta in xilka markaas uu qaadayo dabcan ruto oo wuxuu markaasi aad u aaminsanaa in xilka uu qaadanayo dhegeystayaal raila omolo odinga inkastoo tiro yar markaas uu kaga qaaday haddana waxaa markaas ay guusha raacday asaga oo waxaa markaas noqotay ama uu noqday madaxweynaha iminkan dooran oo saddex iyo tobanka markaasi loo madlansan yahay mise la ballansan yahay in loo dhaariy xilka oo iminkan qabanqaabadii iyo diyaargarowgii ayaa markaasi socotay kra- kasrani stadium oo halkaasi markaasi dad aad u tiro badan kasoo qeybgeli doonaan eh, dabcan eh, eh, arrinta madaxweynaha M- william ruto dhegeystayaal waxaana markaasi tus- toos oo u noqon doona madaxweynaha ciidamada qalabka sida madaxweynaha shacabka madaxweynaha markaas wuxuu dhibo amarkiisa ay ku kala socon karaan aynu fulin doono dhegeystayaal laakiin ha ogsoonaado in markaas imikan fariin markaasi shalay soo dhacday oo ka turjumayso inuu sheegay madaxweynaha xilka kasii degayo inay jirto dabcan eh, mucaaradnimo inay isku diyaarinayaan oo sidoo kale amar ama sidoo kale eh, jiho ama jihayn kale inay sugaan azimio la umoja xildhibaanadooda kadib haddana shalay markii xilalkii laga kala qaaday ay ku kala xisaabtamayeen golaha senadka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka iminka farti ayaa la wada qaniinsan yahay haddaba maxay siyaasadan markaasi cashir ay u noqon kartaa ama cashir nooco u dhigay madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka ee azimiyo dhawcan raila omolo odinga arrimahaas ayaan barnaamijka saaka ku gurfaynana kaga hadlayna dhegeysa bal iminkana dhegeystayaashaan usoo dabcan eh, bal halkaas aan kasii ambaqaadno qodiba weliba saaka diiradda waxaan ku saaranay kaga hadlaynay bal iminkan awoodda faraha badan ee markaas iminkan ay la wareegayaan ama ay qabsadeen ba badi meelahii ugu badnaa ee dhegeysta ama guud ahaanba ay la wareegeen kenya kwanza waa garabka markaasi madaxweynaha dalka iminkan ay xukumi doono shanta sano soo socoto william ruto haddaba dhegeystayaal waxaa sidoo kale jiraan eh, iminkan laisweydiinaya dabcan cashar ma u dhigay saaxiibadii siyaasadda saaxiibkiisa siyaasadda iyo sidoo kale saaxiibkii mucaaradka raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha iminka xilka kasii degayo ee markaas uhuru kenyatta tani ma u tahay daliil markaasi in cashir loo dhigay haddii markaasi golihii ugu dambeysay ee golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka ee markaasi xilka ee dabcan dadkii ay wateen ama shakhsiyaadkii ay wateen laga tegayba durba oo markaasi iminkan ay ka socdaan garabka ee madaxweynaha ee kama kenya kwanza waana sida M- moses watengula oo iminkan afayeenka baarlamaanka noqonayo iyo gabadha markaasi ku-xigeenka noqonaysa baarlamaanka lagalaan isboos shuley iyo sidoo kale afhayeenka bar afhayeenka sanadka dhegeystayaal ee amosos kingi dhegeystayaal isagana noqonaya dhegeystayaal iminkan afhayeenka sanadka arrimo fara badan ayaa iminkan isbiirsadeen dhegeystayaal oo durba markaasi daliilo fara badan ay soo baxayaan kana turjumayso in durba gacanta ay- ay dowladiisa ay ku dhigtay noqotana markaasi waxay dhihi jireen in xorriyadda ay imaanayso waa ama freedom is coming waxay dhihi jireen ayaa hadda ay dhammaan ay tir- ay sheegayaan inay tahay in guulihii markaas uu rajeynayay in uu iminkan gacantu ku dhigay waxaa kale markaas u dhiman sida khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda tilmaamayaan sheegayaan in haddama haddana markaas gacmaha eh, dabcan usii xeetanayo ama sidoo kale uu sii fiirinayo dhanka markaas golaha ay ku mihi- ay ku midaysan yihiin gafarnada dalka in markaasi xubnahooda ugu sarsare u- in uu markaas hogaanka haddana u qabtaan iyo ku xogeen ay ka dhigtaan dhegeystayaal shakhsiyaadka ayaa hadda dabcan uu leeyahay tilmaamaya in weliba nidaam weliba dowladiisa doonayso inay ku hagaagto sidoo kalena ay ku socoto oo markaasi meelo fogfog ay ku gaarto waana qorshaha markaas uu leeyahay in wax weliba ay ayaga gacantooda ay ku jirto ama kenya kwanza ay gacantooda ku jirto waa sida uu markaas uu sheegaya madaxweynaha iminkan xilkiisa loo doo- dabcan loo dhaarin doono ama dhaarta sugayo keliya waana madaxweynaha eh, william ruto dhegeystayaal dabcan dabcan cid- cid- dad fara badan iminkan maysan sugaynin oo sidoo kale rajada may ka qabin kadib markii arrimo fara badan oo horaan ay isbiirsadeen ay sheegi jireen ama ay dhihi jireen mise kaga andacon jireen dowladda markaas iminkan xilka kasii degayso madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba ga- is- is- ay isla safteen garabka kale ee azimio la umoja sidoo kale sheegay inay hal markaas ay yihiin oo qeyb xoogan ee- ama door weyn ay ka ciyaari doonaan siyaasadda soo socoto waa siyaasadda hadda lagu kala baxee laakiin taasi meernamay dhicin waxaa markaas geeska lagu gelinaya ninka xilka iminkan markaasi la wareegay ee madaxweynaha laakiin madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegay ha- in marnaba uusan oq- og- og- ogolaan doonin sidoo kale uu aqbali doonin in markaasi madaxweyne uu noqdo ruto laakiin dastuurka dalka wuxuu dhigayaa in markaasi kenyaanka dadka shacabka waqtiga ay do- shakhsiga ay doortaan kadibna guddiga doorashada ee qofka ku dhawaaqdo haddii markaasi kiiskaasi maxkamadda haddana la geeyo ee maxkamadda ay laasho oo qofkaas haddana maxkamadda ay dhahdo waa shakhsiga saxda ah ee xilka markaasi isaga loo doortay in markaas uu yahay qofka madaxweynaha ah dhaartiisana markaasi la siinayo uuna weynaynayo ciidamada qalabka sida dhegeystayaal laakiin madaxweynaha uhuru kenyatta asaga waa qaab qoraaleed iyo weliba kulan markaasi oo xildhibaanada azmiyo uu la yeeshay mar ay ku sugnaayeen dhegeyster kajiado oo kulankii daraad markaasi dhacayey oo ay iska arrinsanayeen sidii markaasi xilka eh, markaasi baarlamaanka iyo weliba golaha sanadka ay u u qaban lahaayeen oo lana wareegi lahaayeen waa halka markaasi eh, dabcan dowladda ay ka kala socotee waa baarlamaanka dabcan dhegeystayaal haddii dowladda oga dabcan halka ay ka kala socoto haddaad garanaynin waa halka baarlamaanka dhegeystayaal haddii baarlamaanka markaasi lagaa qabsado waa markaasi in aad markaas laga yaaba in dowladdaada fadhiid ay noqoto laakiin madaxweyne william ruto wuxuu markaasi iska dhisay sida markaas khubarada dhanka siyaasadda ay tilmaamayaan dhanka madax- dhanka afhayeenka dhan waa dhanka baarlamaanka iyo sidoo kale golaha sanadka dhegeystayaal waxa uu markaasi madaxweyne uhuru ayaa- ayaa hadalkiisa wadnee wuxuu u sheegay in markaasi uu kusii adkeysanayo oo sidoo kale marnaba uu taageeri doonin wuxuuna uu sheegay in markaasi madaxweynihiisa ama sidoo kale hogaamiyihiisa ama hogaamiyihiisa uu yahay raila omolo odinga halka azimiyona uu markaasi ku wacyigeliyey ama xildhibaanada uu markaasi sheegay inay dho- ka dhowr sugaan oo markaasi ay go-aanka iyo halka markaasi ay lagu xagi doono ama tilaabada kale ay qaadi doonaan ee ku aadan dowladda madaxweynaha iminkan dooran aarta kale sugayo madaxweyne william ruto dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal waa midda markaas cid waliba iminkan saanteeda ay markaasi kor ka fiirinayso sidoo kalena ay sugayso maxaa markaasi dhici doonaa haddii markaasi iminkan hanjabaad markaasi dhanka mucaaradnimada loogu hanjadayo ama loogu hanjabayo dhegeystayaal madaxweynaha iminkan dooran dhaarta kale sugayo william ruto haddaba haddaba waxaa markaasi noqonaysaa nidaamka is- nidaamka markaasi ay noqon karto iska bedelka ama wax kaqabashada wadanka dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka diiradda ku saaraynaa haddaba ma tahay ma- dhegeystayaal in markaasi cashir ama layson dhegeystayaal inuu u dhigay madaxweynaha xilka kasii degayo oo markaasi dabcan inkastoo laakiin la sheegayo in raila odingana qudhiisa markaasi uu seexday uu isku haleynayo madaxweynaha xilka kasii degayo laakiin ninkana markaasi doorashadiisa ololihiisa si wacan uu markaasi u watay haddaba cashir ma tahay dhegaystayaal ma loo dhigay waa su-aalahan markaas la isweydiinayo dabcan od- oo ma- ma- may qiranayaan in cashir loo dhigay khubarada ay markaas waxay tilmaamayaan sheegayaan inay tahay mid markaasi dhammaan tusayso in markaasi runta indhaha laga saaray dhammaan dabcan xubnihii markaasi la tartamaya qaarkoodna laga tegey qaarkoodna markaasi dowladda aad u dhaleeceyn jiray in markaasi meel cidla ay soo istaageen Hada- dabcan raalli ahada dowladda kuwa dhaleecanaya ma aha waa kuwa markaasi garabka madaxweynaha ee ku-xigeenka markaasi ahaa ee aad u dhaleecan jiray in markaasi aad iskugu haleynayeen in doorashada markaasi waxay ka qaban karaan horaan ayuu markaasi sheegay oburu odinga iyo sidoo kale ninka junayd maxamed oo aad ugu dhow iyo walaalkiis waa raila odinga walaalkiis oburu odinga iyo sidoo kale junayd maxamed oo markaas aad ugu dhow raila odinga horaan ololihii waqti ay ku jireen ayay sheegeen in habka markaas wax lagu dhici jiray ay fadhiyaan ee xaruntii markaas ay fadhiyaan oo iminka markaas ruto uu markaas usan habeensan doonin xil markaas uu qabto weliba si xun baan uga tegi doonaa oo weliba tiro fara badan ayaan ku qaraaci doonaa waa hadallada markaas iminkan warbaahinada qaar ay soo qaadanayaan inkastoo laakiin taasi hadda laga soo gudbay laakiin hadda waxaa la is- inkastoo taasi laga soo gudbay laakiin hadda waxaa la isweydiinaya dhegeystayaal oo cid waliba iminkan ay weydiinaysaa haddaba gacanta afka u saaran madaxweynaha xilka kasii degaya wi- eh, uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo dhammaan gacanta afka loo wada saaray talow cashirkii ama cashir siyaasadeed ma la baray eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaan suwax wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminka barnaamijka ka qayb qaadan karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halka sidoo kale meesha keliya iminkan ay ku xisaabtamayaan dhegeystayaal xalay aa lagu kala baxay waana golaha markaasi ba- ah, aqalda waa xirdejiyaasha baarlamaanka dhegeystayaal oo loo doortay moses sotengula iyo sidoo kale gladys bosjuley sanadkan waxaa loo doortay dhegeystayaal asxaab ka socota kenya kwanza waana amos kingi oo ka tirsan isbahaysiga kenya kwanza oo paa xisbigiisa wato iyo sidoo kale nin markaas isagana ka socda dhanka meru oo qayb markaasi ka ah kenya kwanza goobihi ay ku xisaabtamayeen dabcan iminka gacanta looga dhigay oo waxaa markaasi gacanta ku dhigay kenya kwanza Uhu- oo dabcan waa ki- een, william ruto gacanta ku dhigay hadda talow maxaa markaasi noqon karaysaa iyadoo markaas iminkan ay isku diyaarinayeen dhanka mucaaradnimada taasi haddana ma taalo laakiin hadda waxaa la isweydiinaya keliya ma tahay cashir ma loo dhigay su-aasha la isweydiinaya ayaa ah cashir siyaasadeed ma la baray ama ma baray dabcan william ruto cashir siyaasadeed ma baray madaxweynaha xilka kasii degayo iyo sidoo kale raila odinga waa rugcadaa siyaasadeed raila odinga cidda garanaysa dhegeystayaal oo siyaasad inta badan kusoo jiray sidoo kalena siyaasadiis aad markaasi looga cabsi qabo sidoo kalena gilgisho guud ahaan wadanka laakiin taasi hal mar ayaa keliya markaasi dhegeystayaal indhaha hoos u dhigtay kadib markii guusha markaas uu ku dhawaaqay afmeexa oo dabcan guddiga doorashooyinka ama ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka xuddaha i b c haddaba taasi ayaa saaka bal isdhadhex maraynaa isweydiinaynaaye haddaba talow cashir ma loo dhigay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta hore qadka telefoonka ku jiro barnaamijka ka qayb qaadanaa soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa
waa cusmaan cusmaan sheekh soo dhowow
hadalka aad wada macaankiisa la yaabanaya haye
yow may maqashaa aad baan ku maqlayaa cusmaanow soomaali waxay ku maamaahday haa god jireed ha qodin
haye hadaad qodana ha dheerayna ku dhici doonta lama oge aad iyo aad
ani horta ruto iyo raila iyo huro midna ma kala xigaan haye laakiin dulmiga waa necbe sax khiyaanada low kaana kaafiran baali adi hadda laftaada islaam gaal inaad khiyaanto lama rabo aad iyo aad ninkaas dhibaatooyin badan baa loo geystay aad baa loo khiyaameeyey haye cadownimada ugu dambaysi baa loo geystay haye
laakiin xaqiisa ilaahay usoo dhiciyey mhm
waxa weeye cashir buu u dhigay waxa cashir loo dhigay huro iyo raila iyo cidda la socotay haye cashir lama ilaawaan baa loo dhigay haye duqana waagu iska saaxdo wuxuu ii siri daraad baan aad ugu qaybgal rabee waa iisoo geli waay aad iyo aad duqa korjiga marka waa isa siiyey haye wuxuu lahaa anaa kii fariisanaya moogtahay waa sax
ninkaana raganimadiisa uu ka helay haye iyo faseexadiisa sax maalinka ugu dambaysa xataa dhabayska keligiisa ka qaybgalay odogay wuxuu kala wan carray aad iyo aad
waxaa moodaye geesinimo iyo Aha.
deeqsinimo iyo raganimo ninkaa isku darsaday haye
sidaydan ani geesiga waa jeclay sax soomaaliya waxaa geesi ilahay baa la jira moogta aad iyo aad
waxa weeye hadda nin oday ahoo meel fadhiyo oo hataa siyaasadda maarida ka lahayn aha waa fadhiid hadda rayla iyo waxna soo maarta fadhiid iska ah haye ninkaana waa nin adag nin hadda wax loo keena ma aha aada iyo aad wadankana gacantuu ku dhagay laakiin waxaan ka rajaynaynaa inuu nin wanaagsan noqdo wadanka dadka sima aad laakiin hadda eh, dabcan layaabkan hadda maxay u noqonaysaa dabcan may filanaynin dhammaan uhuruna muu filanaynin raylana muu filanaynin inay heerkan ay soo gaarayaan arrintan horta sideedaba bani aadan haddaan tahay aada iyo aad kibirka meel kuma geeya moog haye
qofka kula midka ah aha midda kale anagu dadkeena islaamka waxay ahayd nabigu calay salaam wuxuu ahaa waxaad jecesha walaalkaa la jecaadaa aada iyo aad ilaahay maadan rumaynin buu xadiidka rasuulka ahaa moog aada iyo aad اي والله قال لا يحب احدكم حتى يحب الاخيه ما مهم.
حديث روحها نفس الى الى لجع على ولالك الى ما رمين Mhm.
حاسين قال الاسلام منكم في عمر haye ايغو waxay rabeen way isasiiyeen kursiga een laakiin ninkan raganimadiisana waa isticmaalay khiyaanada raatideeda dulmiga ilaahay ma ogolo moog marka hadda waxaa leeda waa la qiyaanay waana la dulmay
waa la dulmay waad ogtahay xataa waa waa kii eraboorka laga soo celiyay wax kale iska dhaafo oo lagu adoomi aada iyo aad
hadda cashar saa u dhigay lama ilaawaan ma garan haye فإلا رجلت مقامها قبضت سياسته ha قضية مال اسكفر دوقة قايلة وحمل شيء يا مقتها intii baarlamaankana xalay buu kasii qaatay وفضيد بانكو إلي على اتحال روتو سلاك وعليها ودنك وعوينها وقبته aad baad u mahadsantaha cusmaan sheekh سلام waale wasa- waa tahay humaadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya asagana qadka telefoonka ku jira dhegeystayaal bal haddaba waxaan isweydiinana waxay weeyaan dhegeystayaal haddaba cashir molo dhegey tii u dambeysana xalay aan laga qaatay golaha sen- golaha baarlamaanka ama xerdejiyaasha ba- baarlamaanka ayaa markaas iminkan waxay ka tirsan yihiin kenya kwanza halka sanadkana kenya kwanza ay ka tirsan yihiin madaxweynahana wuxuu ka tirsan yahay kenya kwanza ku-xigeenkana wuxuu ka tirsan yahay Kwa- kenya kwanza gabanaasha soo socdana waxay ka tirsanaan doonaan shakhsiyaadka u weyn oo markaas hogaamin doona waxay ka tirsanaan doonaan kenya kwanza dabcan durbeba gacanta ayuu ku dhigay meelihii ugu weynaa ee markaasi ay dowladda ka dhaqaaqaysay dhegeystayaal qadka telefoonka ayaan siinaya iminkan soo dhowo walaal waan ku salaamaya magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaagii xasuusi
عمر وعلقني ودقاق جوده ولا وانكو سلام يا waaliganay waa yuusuf bakad waxaa kula hadlaayo يوسف بكرو وانكو سلام وانكو سلام صاحبيالك باتيمات باني جعلها شكراً، عفواً.
مليان wax badan baad usoo bandhigtaan laakiin wixii idan ka yeeli lahaa alaadiina caaliganay eh, halkee joogtaa dhadhaab baan joogaa dhadhaab dhadhaab eh, barnaamijka waad la socotay soo ma ahan haa waan la socdaaye ka qayb qaado
nin horta waxaa weeye cashir buu u dhigay ninkaas nimankaas si xun beena oola dhaqmeen ma garan haye markii si xun la- laga tego casharka loo dhiga maxay noqon karaysaa
cashir lagu samro oo waxay noqonaysaa bini aadankana intuu ku taawil qaato alla qabo ma qoofa annaga dhihi jirnay marka dadkeene haa
nin ilaahay qabo ma qoofo loomana dardaarweriyo oo lama dhaha la yidhi waan kaa reeni sax
qofka marka allah idan wada samaystay waxa maarata asaga uu uu fikiro oo uu ku fikiro inuu meeshan heer ka gaari doono laakiin dadka uu dheg jala qusinin go-aankuu leeyahay uu u meel mari haye
marka annaga lafteena ku dayashaan u baahannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ee meel kastoo ay joogtaba horta waxaan u baahannahay inaan ninka artay maanta aan ku dayanno haye
ninka waan dhegaysanayay waxaa la yidhi ilaa lix iyo toban sano uu ka gaara kabalaan buu ahaa waa sax
wadooyinku uu kunta ku iibin jiray waa sax
marka taariikhda ninka halkaa soo maray baa maanta meeshaa jooga haye
marka waxaan leeyahay taas waxay muujinaysaa ninkaas oo allihii rasuulkiisaba maaragtay ma aan ku xamdinaynin baa heer kaa gaaray annagoo muslim ahem oo haddii aan maaragtay ismuujino waxaan fikirayaa inaan heer walba gaari karno aad iyo aad aad iyo aad taasaa been ahayn caligeney marka walaalow ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay een- een dacadda iyo cadaaladana ha loo dhawaado ballanka baxa iyo eexadana halkaasay joogi doontahay ha la iska ilaaliyo cali caligeney Een- caligeney muxuu- een, iminkan uhuru muxuu u qanci laayahay waa kan eh, dabcan asaga wuxuu leeyahay waa madaxweynaha iminka xilka sii degaya wuxuu leeyahay dabcan een, aniga hogaamiyahayga waa raila odinga marka muxuu u qanci laayahay
hogaamiyaha dee macnaha mucaarad waa nin aan weligii mucaarad gelin way la noqon lahaday waana suurtagal bay noqon lahaday haye waa dhacdooyinka hadda aan kaaga sheekeynaya ka mid tahay dadka een, maxaan ku rahdaa way isyasaan oo siyaalo badan bay isku yasaan ninka hoogaha waa la yesayey marka heerarkaas ninka soo maray baa maanta wadanka hogaamiye ka hor daba fadhiisanaysaa waa Adayna madaxweyne ku-xigeen kuu ahaa oo adiga gacalyaradaada ahaa waxyaalo badan buu fiirinayaa aad iyo aad
marka midda kale waxaa weeye waa dad badan oon weligood mucaarad noqonin oo soo talin jiray oo hal wa hadwal mar walba oo ama ilaa iyo aramoy eh, ninkii talada haya la la shaqayn jiray baa maanta horta mucaarad noqday haye
marka adduun daalo daba gadoomay baa dadka iyagu arkaanaya waxaa weeyo een, dadka soomaaliyeed ninkaas waxaan leeyahay een, waqooyi bari haddaan nahay waa inaan la shaqeyno cadaaladdu wax ku helay annagana cadaaladda aan muujina nin walow ninka walaalkaa ee ballantaha ooga bixin Caligeney, Een, Caligeney.
ninna aan dhulkaas dhigin oo qof biniaadana dhulkaas ku dhigin caligeney aan u malaynin inaad in miskiin tahay u male inaad maaragtay aad hor socon karto ood noolaan karto marka aan isku naxariisaan lahay ummadda soomaaliyeed abaaraa jiro marka walaalow een, aad baad mahadsantahay caligeney soomaaliyeedna loo naxariisto shukran caligeney aad buu mahadsan yahay dhandhaaf buu iga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkaasi inaya toos ku jiro halo halo soo dhowow
salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu xuseen falliir ma qanacday oo iminka gacanta ma taagatay waa waan quracday alxamdulilahi rabi alcaalamiin quracdii had baan ka korkacee waa sax
hadduu fadhigaada suur allah ka dhigo haye
kaa waa duco adaa iskale baan ku ducina maxay tahay abow ducada igu soo celi balaa maqle
fadhigaada suur allah ka dhiga soomaalida iskugu duceysa waxaa waaye fadhiga kor allah ku qado aamiin shukran
kaa waa adiga adaa iskale aamiin waa mahadsan tahay
midda kale ha
cashir baa lagu dhigi amaad cilmi qaadan waysaa waaye meeshan cashirka lagu dhigi haddaad adig kasoo bixi waysa arday maata bal horta ka waran waa dhibkeeda oo waa lagugu celin
celiskii dambe haddii goormaa wax soo baran damiin baad need meel baad mawa gaaraysid ilmihiba un ka dambeysaa haye
taa horta rayla bay u taallaa Een- uuruna wuu ku galay xuseen uu hadda shacabkii way qanceen oo azimiyo ka tirsanaa way qanceen laakiin hadda weli waxaa quusan la xildhibaanada siyaasiyiintii madaxweyne ku- madaxweynaha xilka kasii dega uhuru kenyatta iyo raila iminka way qanci laayihiinoo weli gacanta afka u saaran baa laleeyahay
haddee midaan kaa sheegaya horta saa inaad ganacdo haddiiba laba nin hadday saar ku legdaman haa
oo ninba laga reeyo lalegdo lalegdama gabdhihiibu hoostooda iska taagnaan duurkaasuu tegi waa inuu yara cararaa waa inuu yar carraa oo horta bal meesha nafaaska u banay marka hadda yaa laga cararaya marka
haddii ninkan waaba laga reeye haa
oo uhuru iyo rayla wataan baa rayla keli baalkii ruto
tuutooda keligii ka reeyey haa
waxay hadda meesha ku sugayaan kawaajada ay u tuuran yihiin maxaa waaye maxay marka u aamini laayihiin
waxaa waaye midda waa nin garlow guuxa daa garoob meelaha ka daye nin garlao guux hadaa garoo meelaha ka dee
guri horaan laga bixi oo maaragtay iska wasaqooba hadda daydaan kuwan haye
annaga ayaan naga hor istaagin maciisada iyo hor u socodka iyo naga hor istaagin oo hadda amar baa madaxweyne uu waa maqlaysa shalay madaxweynaha wuxuu dhe azimiyo eh, amar ha naga sugaan amar dambe ha naga sugaan anagaa jihayn doonaa meel baan ku dhaqaaqi doonaaye
hadda hode meeshii amarka lagu laga sugaayo haa
waa xaggee waay haddana haddii mar baarlamaanka iyo baarlamaanka lagaa qabsaday sanadkii lagaa qabsaday madaxweynihina umar jiro haddana sana- haddana gabanayaasha loo socdo
astaqurullahi warni aan horta marka u horreysay nimankan labada isla socdaan waan taageersana oo waxaan arkaan u samaynay haye
laakiin inaad samar iyo dulqaad la imaato oo gartaada aad siishato way fiican haye
kuuraal aan ku tarsanay haye
ruuto waa naga reeyey haye
maxkamad baan aadnay haye
ruuto waa naga reeyey haye
haddana baarlamaankii baa mid sare iyo mid hooseba loo soo kacay oo aadeen
xaalaygu haddana intii dambe lagu daray oo eber meel cillo ah
ma zero zero maxaa intan kasoo qaada hataa wan ma jire haye
warbogta ceebtaada inaad qarsato way fiican haye
annaga ceebaha annaga labadaa nin baa banaanka soo dhigeen mar hore iyo mar dambe Een, hadda waxaa laleeyahay raila ceeb ma qabo waxaa la- hadda laleeyahay ninka hadda eh, dabcan eh, eh, dabcan ishiisa dadka kala qabansiin laayay waa madaxweyne hadda xilka kasii degayo
haddi madaxweyne waana waxaa laleeyahay waa saaxiibkii siyaasadda iyo saaxiibkii mucaaradka ayaa iskugu tegeen waa dabcan oo loola jeeda waa ninka saaxiibka siyaasadda isla ahayeen muddadii u dambeysay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii isla soo halgameen weli waa saaxiibka siyaasadda laleeyahay
saaxad siyaasad way way dhibatay horta uhuur xaggiisa ka dhibatee ha
Eh, xaqaada horta ilaahay hadduu kuu soo dhici ha
anigaa ma hor istaagi jirin waa sax
uhuuru waxaan uu warwareejinhay ha iska dhaafo haye
midda kolba khaniisad ma ka maran maayo iyo bahashii la jabsanaya ee yareed maba ka maarmayo meesha ha ka doonto waa laga bixin kid male malaha muxuu awelba hore wuxuu uu geli waayo maanta ma gela aad aad umaasan tahay xuseen falliir marka walaalow adaa mudana laakiin waxaad yeeshaa waxan waxan Aha.
waxaan ay taw dawladda iyo waktiga iyo kan uminin ninkan ay taw meel ha ha u qaybo oo hadduu rabo wadamada ha ka- kale ha aado meeshan ay taw ceeb waaye haddii saddex meelba laga qaaday ha
oo maxkamadda lagaga reeyey oo kuura lagaga reeyey oo haddana am- halgalyada hoose lagaga reeyey ninka wuxuu ku samrilaya waa waxaas oo u dulqaadan le ha
marka sidaa awgeed ha samro kolley ba hadda ilaahay ha isku xiro mada dhaha iyo khaniisadda ha isku xiro aad aad umaasan tahay xuseen falliir dhankaasi xagar jareer iga soo laga dheeraa soo dhowo qadka telefoonka walaal waan ku salaamayaa magacaaga
alaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu codkaada ugu hooseeya
wakada waan ku salaamay waan kaa qaaday magacaaga ugaas
axmed xasan xagareere joogo axmedow xagar dheere ka waran saaka
si waxaana maaragtay loo agureek alxamdulilah baa mahadle haye
aniga haddaan u guda galo haa
dooranood mas ani maxaan ka tirsanaa dhinacan yuda e aad iyo aad
marka haddii cashirka loo dhigay horta waa mid mid maaragtay sayla iyo uhuru ay hinaamay haye
wakti badana waa nala yees haddaan nahno Ke- kenya kuwaasa
aad iyo aad
marka ah, ah, maaragtay horta awale marka horta maaragtay madaxweyne horta ambiyaan u diraya hambaliya waa ruto
Eh, waa ruto haye
marka labeeso maxaan kaloo hambaliya u diraya xalay maaragtay baarlamaanka oo maaragtay lagu reeyay tiimkan azimiyo haye
marka hortaas guul bay noo tahay oo adiga ah aniga haa haye
hal maan leeyahay egan maaragtay tiimkan uhuru iyo raila ha
dawladdan horta haniga shaqeyso eh, waa shan sano shantan sana ninkan maaragtay een, faraha laga qaaday ha shaqeeyo shantan sano faraha laga qaad- yaa- yaa la dabagelin yaa la dabagelan wuxuu qabanay hala arko daawar uhuru muxuu sheegay inuu dhay maaragtay saddex bilood kadib cadaadkiina yu yeerin ha sax
marka een, asagaa maaragtay dawladda doora maaragtay inuu raila uu ku fariisiisto asaga uu maamulo sax
taasna le waxaa weeye ruutu uu ka diiday haye
marka aniga maxaa leeyahaa een, re- halkii uhuru waktigaada ugu dhammaaday ayr iska galbo dawladdan waxban ha dhibin shantii sano oo adiga ku jirta wax ku dhimi ma jirin marka ninkan lugaha u gelin baalin ma garan muxuu u quusan lahay markaa axmed xasanow muxuu u quusan lahay ileen ragga waa waa waa la kala quustaayo waa la samraa marka muxuu u samri la'yahay
wuxuu samri layahay haddii hawsha iminka lagu kala baxay oo ga- laga farxashay
ninkii uu maaragtay uu muquurinayo aha
hadduu soo galay haddana muxuu leey maaragtay egan dadka isku dhigin haye madaxuu biyo ka ceshanaya waa sax
marka le maxaa yeele madax xogaa ina askarijiso oo maaragtay ayar xarbisaa la rabaayo laakiin ayaga aad ah, suma suma laga yaabo inay sax ah, xal u ah- u tahay oo inay markaa isgiijiyaan
maxaa dib iskiijinaya meesha dhul bayna isku giijiyaan waa baarlamaanka baarlamaankana waa laga qaade haye
meel u banaanba male waa gafanaayaan gafanaayana maaragtay kulley dawlad meeshay martay bay maraayaan waa sax
marka deegan waxba mooyaane shantan maxaa leey maaragtay ninkan uhuru maaragtay inuu iska fadhiisto oo oo shanta kale ee maaragtay ay u shaqaystaan aha
waa u fiican ma garan aad iyo aad waxbana maaragtay dawladda iyo mucaaradka kusoo jeedin ha
marka saasaan leey bakadow maxaa weye ninkan ruuta wakti badana maaragtay alaha suuqe Aha.
ilaahay maaragtay yaa garabkiisa yaa maaragtay yaa- yaa uhuru yaa iyo ka baxa aad baad umaasan tahay axmed xasan waan ku salaamaya un badan xigaha kalean siinayaa uu ku maasan yahay axmed xasan xaga dheere iga soo waciyay xigaha kale walaal soo dhow magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xalimo sa- xalimo salaad soo dhowow aa waa dhowhe aad iyo aad
horta waxaa waaye run idaan meelasi ma gelayin haye oo la jeedo
oo micnaha labadanka markay soo isteegayeen raila wuxuu dhahay alaab bolood waxaan siinaa u dhahay bishii lix kun haye
ninkan wuxuu dhahay gaari gacmiyaal iyo waxaan bixinaa u dhahay dameero hataa dhari u rare haye
marka waxaa waaye waa runtiis hadda waxaa waaye ninkii beeraha la asaa u saacidaynaa kii dameerla dameeruhu usiinaa kii gaarigacan wala gaarigacanku usiinaa nin walba hortiisa waxa maalina
gartay
marka ani horta waxay ila tahay runu kusoo galay ninkan ha haye ninkii run wadana ilaahay garab uu ku siinayo gaal baa ahaade haye
marka waa maatintii shaqaa ii socotay shukran aad baad umaasan tahay shaqadana allah kuu barkeen leenahay hooyadaasi xalimo salaad qadka telefoonka xigaha soo dhowow
waa ku salaama walaalle walaal magacaaga
yusufow waa salaad gurdoon koontiga turkana salaad gurdoon saaxiib waan ku salaamayaa soo dhowow
waa kaa qaad abow toddobaad badan iyo doorashadii fasax dheer kadib waa waa ku soo dhaweynaa marka shukran aad baad umahadsan tahay
laakiin waa asbuuc laba adugu saddex asbuuc camal ay iga maqneed inta qaybta internetka iyo qaybta dhegeysiga laakiin shalay ay iisoo noqotay cafwan cafwan cafwan marka waa ku mahadsantiin abow ma kaa kumaa joogtaa Soo ko- kaa kumaan jooga abow ka waran saaka kaa kuma maasha allah koontigaan horta aan ku kugu dare Aha, waxay ahaa jireen markii hore dhinacan azimiyo asmiya waad waa xasuusan tahay weligood dadkan oo dhingi ahayn haddaad baadiyood aad kala sheegay waa sax laakiin markii oo handshake ama salaantii ay dhacday haa oo labada nin kala boodeen ayaa waxaa haga nin la yidhaha joseph nanot sax kan hadda dabcan aad uga dhowo siyaasada kambeynka ka isagaa mar walba kusoo noqda aad iyo aad marka ninkaas markay kala boodeen ruuto raacay waa nin siyaasadda ruuto qaatay ma fahamta haye waa ma iga sii xoogalsanta waa xogayaha guud ee xisbiga eh, sax u d a u d a marka saasaa codadkii u qaybsameen marka aad iyo aad waxaa laleeyahay saddex meelood laba meelood ninkaana qaatay sax haddana wasiir buu haddana wasi- haddana wasi- haddana wasiir buu aad u sugayaa aad iyo aad Haye.
waa nin aad u magaciisi badan xataa hay-adahan way jecel yihiin waa nin aad iyo aad ula shaqeeya sax waa nin aad iyo aad baadiyaha socodka lagu inaad marmarka qaar arkay ma fahat aad iyo aad hadda waana gobolkan aad u ballaaran yahay haa afarta jihaba wuu leeyahay kurtaana waysti kurtaana turkaana hiblaayo turka marka anigu waxaan rabay inaan ka abaaro ninkan dabeecadaha aan ku arkay dulqaadka haa wa- tusaale ahaan markii loobinka ugu dambeeya socday laba diyaaradood oo helicopter oo maalin ku yimid waqtigii ee ciidi haa sax meel toonka la yidhaha odin sideed toban kilomitr noo jirta waxaa la ii xaqiijiyay xataa in iska dhaaf in la dhegeysta xataa waa tuuriyeeyeen haye oo qaybtan suka aad loogama taageero uhu marka nin aad u dulqaad badan oo magaciisa marka waa qoslay wuxuu yidhi mar kale iswaraysan doonaa sax waa nin iska qosol badan waa maantii ofsirka jaraa'id maalinteeda qabanayay sida oo maaragtay midii xitaa asaga lagaha qabanayay oo ula kaftamaayey sax waxaan kaloo dhegaystay barnaamij afartan daqiiqaha oo c n n ka aan doraa dhegaystay aad iyo aad waxaa aad loogu soo celcelsha fiiriya ninka qofka siyaasiga waxaa laga fiirsaa waxa la yidhahdo dulqaadka moogta aad iyo iyo aad sida uu u xushmaynayo eh, luuqadda siyaasadda uhu marka waxaa la yidhi en, maxaa ay- naagta waxay ku soo celcelisay uhu maxaa maxaa kuugu hambaliyey ilaa iyo saaxiibkaadii hore sax wallahi waxay wuxuu yidhi aniga midaydan kuu sheegi karaa toban sano aniga kudishin ku xiran ayaan taageerayo sax marka isaga wuxuu qaatay dhinacaasa i taageerin aha mushkilana ma la yidhi waa siyaasaddaa sidaas aha markaad wax badan ka soo shaqaydo Mhm.
oo aad wixii eh, guuldarro ay kusoo dhammaadaan aha muddo waa ku dhidhibay laakiin aakhirka saaxiibaan saaxiibtinimadeena noo soo noqon doonta wey aad Ee iyo aad kabidi su-aal kale iweydii wuri mogta sax marka horta si nin hambala ayuu ila muuqday runtii waana sidaas en, aad iyo aad markaan isaga oon wax mar walba su-aalaha oo mar walba focuska saaraa aha in maaragta oo shaqa u taalo sax oo oo oonu hadda ku mashquulayn hebel iyo hebel sidii kii u miday lahay aad iyo aad sida xisbigeyga magaca ku muuqata ayaan maaragtay eh, maaragtay ku ku dhaqaaqi doonaa u yidhi marka niyow marka salaad gurdoon intaad ka bixin een, casharka hadda een, uu u dhigay ama ay qa- ay qaadan la'yiin maxay tahay markaa Ee, uhuru kenyatta Nin waxaa kasii horta degan iyo waa- raila wallahi waa laga fiicnaa horta maadaama nin oo president soo dhalay yahay Aha.
oo wadankan soo hog
waa ka xumay salaad gurdoon qadku ka baxay waana ka raaligelinayaa Een, asagoo eh, dabcan aaladda qa- dhanka tooska nagala socona ama live streamka ayuu haddana qadkii eh, ka heliyay waana uga mahadcelinaa shukran salaad gurdoon waa nin mar walba ku xiran idaacadda star f m sidoo kalena fikirkiisa aragtidana ka dhiibta barnaamijka waana uga mahadcelinaa shukran Eh, salaad gurdoon waad igu soo laa- ay ugu soo laaban kartaa waqti weliba xilli weliba si markaasi aragtidaada fikirkaada saliimka ah inuu u dhegeysto waa ninka keliya dhanka eh, xeryaha qaxootiyada dhankaasi kaakuma nagala soo xaliilo saaxiib waad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalow magacayga musdhaf gaaris baan joogaa مصطفى محوكو قدرة
musdhaf axmed baan idhaah مصطفى أحمد أو برنامج ولا سعوتي waan la socdaa walaalow ولا لو سودو بل كقيب قاضو
haddaan hor u galo هادي هاد bal magacaadii sheekartan ku bartay yuusuf miya أنا يوسف بكت aad iyo aad walaalow waa salaaman tahay haddaan hor u galo شكرا سودو ها horta twenty seventeenka ani raila baan taageera واصح
afkaa dhulka naloo geliyey واصح
maxkamad baan aadno waa waa- maaragtay waa waa la soo celiyey هيا
hala tartan markii raila wuxuu yidhi aan tartan ma galaay صح
uhuur baa la sii waraaqi صح
saddex dam inta ka wareega wuxuu yidhi ana madaxweynaana واصح
meeshuu maray eegaan markaan waraaqdiisa siisay isla dowlad marjir heblaha waa la fura waraaqdeeda la siiyey waa waa dalaaqadii ha- aad iyo aad horta rail anus waxaasa waraaqdiisa siiyey oo mar hore adiga yaad waad ka kala fara waa fara waa ka kala farxalateen berigaasuu sidaa noo gal horta ninkaa haye
hadda markii lasoo gaaray twenty twenty two aha
dadka daba tuuran ee berigaa ogaayena lahayn rail aan kuursanayna horta aad iyo aad baan ola yaabanaa haye
taageera aan taageera hadalkeed iska badaay haye
aartu xamed midda kale ninka la yidhaahdo uhuru mhm
ilaahay inbaa madaxnimada uqadarimogu waa daqan weynaada Eh, dabcan waa madaxweyne aniga ma dhihi karno eh, taasina eh, star f m eh, eh, kama soo bixin waa fikirkaada waa fikirkayga wey ani iita iiba laakiin inaad kusii dheerata ma ahan haye kowdhe aad iyo aad hadda wadanka kenya hadda as- waxaa ficneed asagoo madaxweyne oo cablaan un arko ka baxo wadanka oo kala qaybsan barna uu raila ku dareeray barna ruto asagan uu mucaarad yahay buu ka baxo horta taa kuma fiicnayn inuu galo haa marka waa tan hadda uu dabcan u quusan la'yahay waa miduu la quusan la'yahay haye dhaqon waxaa liisadkeeda ma sugta mana safarta hadduu dhaafee aad iyo aad ninka horta wejiga wax weyn baa soo wajaha aan ku aan kugu daray dabcan eh, dabcan xitaa kenya kwanza hadda ka hore fariin u diray waxaa ku dhahay eh, sidii kibaki xilka uga dega uga deg oo aan ku sharafnay oo aan ku qiimeynay oo aan ku- aan ku ixtiraamnay
aasaa qiimo ahayd haye
ruutana wax badan buu kula talinaya aniga waan dhegeysanaya idaacadda waan maqlaya laakiin sumuu u ekeen madaxweynaha meel sa- madaxweynaha hadda xilka kasii degaya in meel saxan uu asaga wadanku u arkay in xal uu arkay in raila uu hogaamin karo kuna fiicnaa asagoo raila iyo ruto u dhexeeya labadhac oo madaxweyne oo labadoodana dadkii shacabka ahaa ay yihiin asagana madaxweynihii uu yihi inuu xilka saa kaga baxa fiicneed haye
muu yeedhin haye isagoo madaxweyne u ekayn buu ka baxa haye
wejigaa lagaga garaac haddana wixii uu watay asagana way isla garaan kareen haye
caana daateen dabadoodaa la qabtaadaa la yidhi ah, ninka siyaasadna wuu ka madow yahay egaa inuu dhawar waa nalaga reeyey madaxweynaha aan soo dhaweyno oon u hambalyayno oo aan garab istaagno oo haddana uu isdaba qabtaa fiicneed seen ku dhihi marka maba ku qanacsanay seen ku dhahaya
may inuu yani isdaba qabtaa ku fiicnayd baan ku idhi hade marka kumaba ma- wuxu- aniga wuxuu leeyahy kumaba qanacsanin ilaa haddana mana aaminsanin buu leeyahy marka suu ku dhahaya marka waan waan arkayaaye haa
qanac la-aantan inuu iska daayaa ku fiicneed oo hay- uu qanco haye
oo yacni dhibaatadii uu soo maray uu dib u fahmo haye
marka hadda waxaan leeyahay ninkan midda kale waxaan ku sheeg walaalow ninka intuu soo tartamay oo tartan galay kuurihii laga qaaday baarlamaankii lagu hardamay laga qaaday wixii kale uu usii fadhiyo aha
waa ceerta hadda uu la kulmay mid ka weyn buu lasii kulmaya nimanka hadday ka joogi waayaan soo ma laga yaaba in mucaaradnimada xitaa waxay u darto een, mustafow
waxaan u malaynay aha
waddankani inuu ciriir ku noqon doono meel loo baxana la weyn doono haye
wax la qaada hadalkeeda iska badaa
aad iyo aad ninkan ah ninkan ninkan ah
nin ay koodiya kaa kabanayaan ma oho adiga waa doorashadii een, axmed mustafa waxa uu, ee, dabcan waa doorashadii ee, dabcan dibadbax iyo mandhamaan oo aan dhicin ee, dabcan ee, madaxweyne waxaa lii jiray ruto hadda ka hor wuxuu dhahay a
marna ma ogolaan dooni wadada lagu soo bixi oo mandhamaanoo lagu qaadi mise dibadbax lagu sameyn marna ma ogolaan dooni mana maqli dooni indhahina ma qaban doonaan wa- waxaa weeye
ma garate hadda Haye.
hadda waxaa laisweydiinayaa ee mandhamaanadii intee ka baxeen
walaalo waxa wax ma deeglaayo
marka hadda waxaa leedahay marka in la bixi waayo waa khatar noqon karaysaa maya deeg meelaa dhaqaaq ma jir meel aad buu mahadsan yahay mustafa dhegeystaha kala qadka telefoonka absiinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
Hello, salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Waa ku salaamay mid dhaaf wadaad.
mustafa wajeer soo dhow saaxib
Alhamdulillah, waan ku dhawaay, waa malaaga ku salaamay.
shukran mustafa maxaan kugu daraa
Masla Maxamed Alayra.
mustafa axmed soo dhow saaxib wajeer saak waxaan filayaa inaad aad u nabad aad u nabad qabtiin
Haddii aan ku soo dhawaado.
sax
Horta ninkii kursiga la kii gafay sabar Allah si.
haye Kii gafayna waa iska shan beri magta.
waa sax
Falaasan shanta beri ha soo diyaari.
haye
Madaxweynaha hadduu soo galay waa awal baa la soo gali jiray sooma.
aad iyo aad
In laga xumaado ma.
haye
Madaxweynaha waxaan le soo dhawaa.
haye Madaxweynaha wadanka ha tahay.
aad iyo aad
Eh, adigana waxaa la kugu dardaarmaya inaad noqoto nin oo
dhacdhacad aad iyo aad waa waan u jeedaa mustafow dhacdhacad waan ka ahay wax waliba laakiin waxaan soo qaadanaa hadaladii ee horaan loo jiri aniga ma ahan hadalla- waxaan soo qaadanaa hadal- eh, hadaladii horaan loo jiri Eh, qosobkan ayaa la dhibsan inkastoo qof waliba taageere ay iska jiraan laakiin ani beri baan ka ahay dhexaadna waan ka ahay ka raalli noqda Een, dhegeystayaal balqaadka telefoonada kale aan siiyo ee laga yaaba in dad qaar ay dhibsanayaan cafwan een, xigaha qale soo dhow walaal magacaaga alo wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu cusmaan miya kalimatana oo kalimata waa iska laabta haye
horta nin yahow waxa weeye ninka la yidhahdaa madaxweynaha anaga hore hurow aad iyo aad taariikhdiisu ku ciyaaraya haye
ninku waxaa la yaqaanaa markuu caqli leeyahay oo cajiib yahay ah
kolley kas- qofka sagaraad baa ilaahay siiya moogtahay waa sax
alkayis baa leeyahay qofka dhugta badan oo caqliga badan kayis baa leeyahay ha
man daala nafsahu camala ma- lima bacdmowda leeyahay mhm
waxaa la yidhi hadda ka hore nin baa la yidhi wiilkaada wiil kalaa isku dhacay haye gar loo dhigay wuxuu yidhi garti loo dhigay ma qaatay buu yidhi haye
waa qaatay baa nin rag wey yidhi hadduu garka qaatay sax
waxaa weeye gar laba nin kama qoslaysin waa la yidhi sooma ha
waxaa marka la yaab leh hadda uhuru wadankiisii madaxweynadii waa soo dhammaystay raila waa haray quruxda iyo sharafku waxay ahayd inuu yidhaahdo u hambaliyeeyo soo dhawow madaxweyne kursigii wakaa inuu ila rabay mhm
hadda marka saas hadda uta horta raila waa- eh, ruto waa madaxweyne wadanka aad iyo aad
soo dhaweyn uguma baahno oo waa nin lasoo waday shacabkaa doortay soo ma waa sax asaga unbaa lafihiisa taariikhdiisa ku cayaarhay haye
ceeb buu weliba lama ilaawaa buu ka qaadaya sababtoo waxa weye ninka markii uu ninka sigootiyo madaxweyne wadkuu moogtahay sharaf buu yeelanaya moogtahay mhm
hadda uu xataa magaciisa lama sheegi doono sax
quruxdu waxay ahayd inuu soo dhawaysto oo yidhaahdo waa naga rayseen macal shacabkii ugu khudbayo yidhaahdo ninkan owl waxaan ahaynba la wareegay si qurux baana ugu soo dhawayna aad iyo aad
haddee xaasidnimaduna waa balaaya moogta mhm
xaasid waxaa jira nin cajiyo wax garanaya aad u garanayo sax
marka ninka la ruto mhm
cid uu ka barya hadda maanta ma jirto midda kale waa nin adag waxaa weeyaan wadanku waxa uu noo daran inuu aan waxaan ka filim qaban waayo ha
madaxweyne anaga fiican waxaan ka rabnaa dadka sima khudbadiisna waxay ahayd wuxuu yidhi dowladda cid kasta way ka muuqanaysaa waana simaynaa mhm
marka hadduu shantan wanaajiyo shanta kale laguma haysaba sooma aad iyo aad
marka madaxweynaha waxaa fiican inuu si qurux badan kursiga ku wareejiyo laakiin taariikhdiisu xaar kuma laastay aad baad umahadsan tahay cusmaan eh, ifo dhegeystahaas uu mahadsan yahay dhegeystayaal bal hal daqiiqaan siinaya dhegeystaha khadka telefoonka ku jira bal fikirkiisa isagana soo dhow walaal magacaaga
ibraahim maxamed wado ibraahim maxamed eh, halkee joogtaa nairobi kala hadla soo dhow ibraahim maxamed hal daqiiqa haysanaa eh, fadlan
barnaamijka sida u socda aadan u dhegeysanaya kodhe shukran
niyaho horta ninka uhuru lahayo aha madaxweynehena hore aad iyo aad
nin baa shalay la sheekeysanaya kodhe haye
wuxuu yidhi ninkaasi waxaan dhahay niyow ninkan muxuu madaxweyneheena cusub ugu hambaliyey la'yahay ama magaciisa hataa usoo qaadi la'yahay mafahad haye
markaasuu yidhi ninkaas saaxiibkiisii dambe oo ninka la dhahayo rayla ayuu meel u geeyey la'yahay sidaas darteed uu ninkan uu usoo dhaweyn la'yahay marka aftaa one year kadib maaragtay uu rabaa haddana inuu saaxiibkiisii dambe usoo dhawaado ma fahan waa sanad kadib haa haye
macnaha intaas waxa waaye iskadawareejin iyo waxaas hase waxaas macquul maanaan ku dhahay aniga ilaan nin dhan oo ilaahay doortay oo wadanka laga doortay oo oo shacabkiisi doortay oo madaxweynena uu u ahaa madaxweyne ku-xigeenna uu soo u ahaa haddana markii la doortay inuu u hambalweeyo hambalyo dhihi waayo Aha.
taas muu malaynaya ninkaas inuu ku qancin doono rayla uu qancin doono muu malaynayaan ra haye
marka uhuru eh, iyo rayla waxa waaye tii xalayna eh, ay iisii dhamaystirmatay ani waxaan dhahay xalay ataa kolansaas oo bixi doono oo senatarnimadu ama qaadi doonaan dhaya tiina xalay waa loogu sii dhaya gabagabadii aan soo gaaray tobanka daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaal intaan markaas dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siinin bal marka hore iyo ogolaada dhegeystayaal inaan soo qabto mid kamid adaga qaybta barnaamijka aan dhegeystay waana shirkadda isgaarsiinta safaricom safaricom iga macaamiishada waxay garab taagan tahay waxaana markaas u keentay adeega twinwane offer oo markaas waxyaalo fara badan ay ka heli karaan macaamiisha macaamiisha waxay markaas heli karaan weliba lacag dhan labaatan shilin oo keliya in waxba ay ku qabsan karaan dhanka wicitaanka wicitaanka dhanka fariimaha gaaban dhanka f- ee, waa dhanka wicitaanka fariimaha gaaban iyo sidoo kale dhanka internetka madata bundle wax u taqaana dhegeysta labaatan labaatan shin ayaa halkaasi kaga qayb qaadan kartaa dhegeysta sidoo kale safaricom waxay iminkaas siinaysaa fursadaha macaamiisha inay markaas cunno ku iibsan karaan dhibcaha bonga point waxaana markaas jira dad aad u- markaas ay ku cakiran tahay oona awoodin markay ah, markaas cunno inay gataan balse dhibcaha bonga point waxay u- waxa ay markaasi iminkan kaa dabooli kartaa baahi fara badan oo qabto oo waxaa sidoo kale orod oo tag maanta lagu leeyahay eh, dabcan suubakeetyada guud ahaan meel walba si markaas aad oga adeegato ku dhowow oo markaasi kusoo iibso oo markaasi kusoo xaragow oo si fiican markaad tagto dukaamada ama supermarketyada adigoo markaas iska dhig nin markaas lacagtiisa jeebka ku wato laakiin ogow in bonka point ku xolbo ay kaa daafici karaan sidoo kalena wax badan ay ku tari karaan dhegeysta qaraac xidig hala laba lix afar geys dhegeysta ma star one two six hash aad qaraaci kartaa sidoo kale safaricom macaamiisha oo garab taagan waxay markaas u haysaa barnaamijkan dotozeto oo ah mid markaas bulshooyin kala doonaya in loogu riyo loogu rumeeyo riyooyinkooda ay markaas doonayaan in ay bulshadooda ku horumariyaan safaricom ayaa markaas doonaysa rumadada in ri- riyadaada ay rumayso keliya waxaa markaas lagaa doonaya inaad codsigaaga aad u gudbo safaricom zeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka kugu dhaway safaricom ama guud ahaan dalka sidoo kale waxaa markaas jiraan qeybo waxbarashada oo safaricom ay markaas kugu garab taagan tahay in cara- in- in caru- in dabcan caruurtaada ay helayaan waxbarasho ay markaas u baahan yihiin waxaana fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardada markaas macluumaadka eh, dabcan macluumaadka waxbarashada oo oo weliba kuwa markaas ay ansixiyeen machadka waxbarashada dalka k i c d in ay markaas heli karaan keliya waxaa markaas lagaa doonaya waalidiinta ka heli karaan shabakada ama sidoo kale ay qaraaci karaan xidig laba sagaal hal afar gees ama star one two waa star two nine one hash ayd qaraaci kartaan dhegeysta dib aan ugu soo noqona dab- dabcan barnaamijka dhegeystayaal oo taaka si toos aad uga- ugala socoteen idaacadda star f m dhegeystayaal fara badan ay ka qayb qaateen dhegeystayi ugu dambeeyna uu ahaa dhegeystayaal ibraahim maxamed oo dhankaasi nairobi naga soo wacay oo asagana fikirkiisa aragtiisa wato oo khadka telefoonka waqtigii markaasi nagu soo galay oo wararka dhegeystayaal iminkan dib aan ugu noqona saakay waxaa markaasi dirinta ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal Eh, dabcan cashir lami- dabcan cashir noocee markaas ay ka fahmi karaan ama sidoo kale ay ka baran karaan dabcan saaxiibkii markaas siyaasadda iyo sidoo kale saaxiibkii mucaaradka dabcan oo loola jeedo madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa azimio la umoja ama u a ama o d m dhegeystayaal raila odinga dabcan waa casharada markaas imikan oo dabcan doorashadii wadanka markaas sagaalkii bishayni soo dhaafnay ka dhacday oo guusha ay raacday madaxweynaha imikan dooran daar- dhaarashada kaliya sugayo william ruto iyo sidoo kale eh, kadibna wax- een, waxaana markaas imikan eh, sidaa maqlayseen baa ula socoteen golaha senadka iyo golaha baarlamaanka ama baarlamaanka dalka ama xirdejiyaasha inay markaas imikan sidoo kale ayagana ay wataan oo ay xildhibaanada ay doorteen shakhsiyaad markaas eh, ka socda kenya kwanza moses watangula iyo sidoo kale amoses kingi ayaa ah afhayeenka baarlamaanka iyo sidoo kale afhayeenka sanadka dhegeystayaal bal ka waran waa kenya kwanza iminka waxaa leeyahay dabcan eh, dowladiisa si fiican ayuu markaas u nidaamiyey laakiin nidaamkaasi waxaa weli ku qanci la oo sidoo kale fahmi la oo sidoo kale weli ka dhaadhacsaneen madaxweynaha xil- iminkan xilka kasii degaya uhuru kenyatta oo taasi markaasi fajac ku noqotay laakiin waxaa markaas leeyahay dabcan ma yahay aabihii siyaasadda oo markaasi la dhihi dabcan la dhihi karo madaxweynihii wadanka ee markaasi labaad ee wadanka soo maray daniel torotich arabmoy ayuu wax badan ka fahmay oo ka- oo markaasi ka dhaxlay kaas oo madaxweynahaasi la oran jiray la dhihi jiray waa duqa siyaasadda ama siyaasadiisa dabcan ayuu gacanta mar waliba ku hayi jiray oo fahmi jiray halka dulduleelada markaas laga soo geli karo halka meelaha dhibaatada ka jirto halka markaas siyaasadiisa ay ka nugushahay halkay ka taagan tahay halka een, markaasi een, ee, laga soo geli karo waxyaala fara badan ayuu isku ayuu isku barbardhigi jiray waa midda markaas hab- hadda kaalinta iyo weliba nidaamka markaas khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallooday sheegayaan in uhuru Ke- dabcan madaxweyne eh, madaxweynaha iminkan dooran dhaarta keliya sugayo in markaasi uu qaaday dhegeystayaal haddaba cashirka u dhigay maxay markaas ugu quusan layihiin ama sidoo kale ay iminkan eh, dabcan eh, eh, u mucaaradayaan sidoo kalena iminkan ay iskugu diyaarinayaan mucaarad waa qaybta markaas iminkan dhegeystayaasha waxaan markaasi fikradooda aragtidooda doonayna markaas inay kaga qayb qaataan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan yusuf bakad ee barnaamijka daadina adigana ku maasantahay sida quruxdana u dhegeysanaysa oo la socoto dhegeystayaal mar weli barnaamijyadasan iskaga bedelin oo ah uhel oga dhigata star f m dhegeystayaal qadka telefoonka dhegeystaha ku jiraan siina barnaamijka noo daafuraya dhegeystaha qale star f m soo dhow walaal barqa wanaagsan magacaagi xasuusi
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
saaxiib waa maxamed axmed aadan oo jooga wadanka etoobiya gaar ahaan qabalaha wadlooga maxamed
maxamed axmed aadan soo dhow maxamed axmed aadan
waa dhawaa yuusuf bakado waan weyn salaam dhammaan warbaahinta iyo dhammaan dhegaystayaasha iyo ka qaybgalayaasha dhammaan waan wada salaamay inta luuqada soomaaliga garanay shukran
Eh, haddii aan u gudogala mhm
horta waxaan leeyahay eh, ninkan laleeyahay eh, william ruto mhm
Eh, horta adduunyada waxaa weye horta wax kastaba heshiis ama ballanta waa shay cajiiba ma garat aada iyo aad
marka ninka madaxweynaha hadda xilka haya ee waktigiisa gebagabo aasahay uhuru mongai kenyatta waxay yacni hal urur oo midoobay oo wadankan hogaaminaya ayay ahaayeen haye
marka niyo horta khayaana ayuu ku sameeyey ma garad haye
weligiisba markii yani shirarka la qabana ama gobolada oo hataa aad ka soo jeeda uhuru mongai kenyatta waxaad ka odhani jiray tobanka sano oo ani wax ay bedeli doona william samai ruto taasi hadda waa laga soo gubdoonashay way dhacday hadda marka muxuu u quusan layahay marka maxaa loo kala quusan layahay wax u quusan lahay waxaa waaye horta ninkan waa ka khibrad badan cashirka asi ma garata marka cashirka asi ayaa mid cajiibe taas u quusan lahay marka waxaan leeyahay haddana waxaa muhiim u ah in uu la heshiiye oo yani qaladaadkii ka dhacay aad la heshiiye taasaa muhiim u ma garata haye
marka waxaad u quusan lahay waxaa waaye khibrad xumada iyo siyaasadiisa hadda haddaad macaanad noqdo hataa lafteed yani kalsooni lagu laguma qabo waayo codadkiisa ayaa horey isu bixin waaya ma garata aha
laakiin waxaa muhiim ah inuu raaligelin bixiyo il- il- warbaahinta hadda sidaan la soconna hadda madaxweynaha aad aad ku guulaysa ilaa heer maxkamadda ugu sarreysa oo supreme court ay xukuntay uma hambaliyeyni ma garatay ama kuma soo hadal qaadataa shirarka markaad qorto ma garat haye taas marka waa dareemi kartaa halka ay gaartay niciibkiisa marka horena waxaa diyaarina inuu b b i iyo waxaad ugu wareeganay in ra-iisul wasaare xoog le aad noqdo ma- madaxweyne oo waaye haddana aad noqdo mid ceremonial oo maqaar saar aad noqdo horta arrimahaasaad diyaarinaya waana suurogali waysay marka kenyaankan waa dad ilbaxsan markaad fiirisid afrikaanka runtii dimuqraadiyadda kenya ay gaartay waa midaan ku ammaanayna afrikaanka kalena ku diyasho mudan waxaad dareemi kartaa wadamada horumar oo reer yurub hataa laftooda walahi sida trambaran sida cadcadaanta qaabka max- maxkamadda horta waan u hambalyaynaa sababtoo ah waxyaabaha ay deliishadeen ama qaabka ay wax u dhigeen taas ayaa cid walba cashir u noqonaysa marka waxaan leeyahay madaxweynaha hadda xilkiisa sii dhamaana saaxiibkaa la heshi aligelin bixi marka wada noolaada wadankana haddii horumarkiisa ataan ku socdo idinka kenyaanka iska dhaafa dadka jiiraankiina hataa nolol wanaagsan ayaa helaan ma garata aad baad umahadsan tahay maxamed axmed aadan adaa mudan walaalkay maana waa tahay dhankaas etoobiya ayuu ka soo xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya ugu dambe soo dhow walaal magacaaga alo waa ku salaamayaa
ali gedi Karbuna.
yusuf bakad karbuna haye
waa salaamada bakad Eh, eh, karibuna ma dhanka eh, lagdheera miya
maya waa balabala koomta daanyare waxaa waaye wod waa dhanka blog dhankeeda soo dhowow ha blog blog ha haye
aad baa ana si kale alxamdulilah
Eh, haddaan guda gala su-aasha Mhm.
Eh, horta madaxweynaha hore waxaa fiicneed si sharaf leh sida kabak inuu xil ku wareejiyo haye
Eh, waa la waayey egan shay haddaa waysa haddaa haddaa doonto inaa waashiina hesha labadan mid waayo un laakiin madaxweynaha eh, xilka uu wareejin rabaa eh, wuuna sheegay inuu xilka ku wareejinayo
ah waxaan leeyahay sagotiska ruto buu kastoo ka cagajiidaya haye
marka haddee wiilkii sida uu la rabay inuu meesha geeyo hadduu gafe Eh, sumala cali geeji wiilna muu cali cali geejiho suma suma laga yaabo wax uu eh, qo- uu dhibsanayo oo asaga uu ogyahay len asaga markaa dowladda kusoo jiray asaga waxyaalo fara badan og asaga madaxa q- qalabka ciidamada siga eh, waa madaxa qalabka ciidamada asaga ah wax badan in naga ogyahay suma jiraan madaxweyne uhuru kenyatta haddii uu wax dhibsanayo inay jiraan suma lacla suma laga yaabo ruto ruto wuu ogyahay ruto wuu ogyahay yuu ogyahay raganimadiisa inay saa'id inay tahay haye marka doqona wuu ku koronaya oo ninka horta waxaa fiicnaa in loo tacsiyey horta yaa loo tacsiinaya duqa ru- duqa uhuru ee duqa baa ka dhacay mogta duqa dhowr goor buu dhacay mogta haye
marka duqa waxaa fiicneed in horta sida loo hambaliyey hadda oo layidhaha booles haana ma ogyahay hambalyada hadda laga tiigsanayo ma hayo mhm
duqa aad u rafaadaa ku koronaya oo baa hadda uu meel geynaya aad iyo aad
marka rutona wuu ogyahay waxaa la yidhaha wadaad cidla jooga xirsaxir looma tilmaamay inaan ruto loo tilmaamaynin wuu ogyahay wadaad xirsixir ma loo tilmaamiya aa marba hadduu cidlo bari ayaa la yidhaha xirsaxir looma tilmaamayo
meesha meesha lagu xirayo meesha la gelinaya waa loo tilmaami miya aa wuu ka sibaanle aad baad maasan tahay cali geedi balambala aa marka de duqa egan hadda waxaa fiicnay wuu tacsiyoon ugu hambalyen doonaa bal lugtaa loo dhiga ayaan la cirbin aad baad u maasan tahay cali geedi waan ku salaamaya in badan Ah, insha allahu bakad waa salaamanta dhegeystayaasii qadka telefoonka u dambeeyey oo ku mahadsan dhegeystayaasha sida quruxda fikirkooda aragtida markaas ay uga dhibanayaan waan uga mahad celinaya saaxib yaal dhegeystayaal yuusuf bakada barnaamijka nala socodsiinaya inay- inay- inayna soo saaray Ah, saakana diiradda ku saarayna dabcan hogaanka iminka kenya ah, kwanza oo horkacaya madaxweynaha iminkan eh, talada ama dhaarashada sugayo wa- eh, william ruto sidoo kalena xalayna intii reedna uu sii xabsaday ama uu xabsaday baa waa dhanka markaasi golaha xeerdejiyaasha ama baarlamaanka iyo sidoo kale golaha senatka dhegeystayaal waxayna ka dhammaan ka wada socdaan ku- waa afhayeenka iyo ku-xigeenadooda labadaba waxay ka kala socdaan kenya kwanza dhegeystayaal haddana waxaa markaasi gacmaha usii laabanaya dhanka c o g ama gabanayaasha dhegeystayaal arrimahaasi aan saaka diyaaradda ku saaranay iyo sidoo kale imikan cashir dabcan ma u dhigay oo sidoo kale ma laga baran karaa william ruto siyaasaddan labada kun laba iyo labaatanka inkastoo laakiin wax yar oo keli uu kaga reeyey tiro fara badan uusan kaga reynin aad ayuu umahadsanyay saaxiibada ka qayb qaatay kuwa aan ka qayb qaadan kuwa iminka soo beegsanaya kuwa u suurtageli waysay kuwa dhegeysanaya dhammaan aad bay u mahadsan yihiin saaxiibadaasi waxaan u mahadcelinaha saaxiibada ka qayb qaatay sida cusmaan sheekh ifo cali geni dhadhaab xuseen falleer xagar jareere dhanka lagdheera iyo sidoo kale axmed xasan xagar dheere xalimo salaad mandheera sidoo kale salaad gurdoon kaakuma waa ku mahadsan inkastoo qadka telefoonka waa ka gooy isagoo doonayo in markaasi uu aad u falanqeeyo sidoo kalena aragtidiisa fikirkiisa uu ka dhiibto qodobka saaka mustafa axmed gaarisa mustafa maxamed wajeer ibraahim maxamed nairobi isagana qadka telefoonka waa inkastoo gabagabadii markaasi aan soo gaaraynay dhegeystayaal ee warkii nagu soo galeen iyo sidoo kale maxamed axmed aadan etoobiya iyo cali geedi dhegeystaye haddii u dambeeyey karibuna ama karbuna dhegeystayaal dhanka balanbala way ku mahadsanyihin dhammaan saaxiibadaasi adigana ad ku mahadsan tahay siduu quruxda badan fikirkaada aragtidaad markaasi ugu dhimanayso sidoo kale anoo dhegeysanayso dhegeystayaal waxaynoo ballan ah maalinta berito hadduu ee bahraale ka noqda dhegeystayaal arrimaha gobolka waqooyi bari iyo arrimaha siyaasadda aan isku korfeen doonaa sidoo kalena dhegeystayaal waxyaala fara badan intaa hawada ku jirno ama intaan markaasi siyaasadda ka hadlayno wax badan baan iska wada fahmi doonaa biidnillahi tacaala intaa ka hore shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin sidaasi nabadgelyo waxaan ballanino amaaninta berito inta ka hore iska bedelna mawjadaha si wararkii barnaamijyada aysan nii dhaafin dhegeystayaal